waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal meel walbaad joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan aa kusoo dhawaada xubinta wargeysada subax walibood halka si toosaad uga dhegeysataan wargeysada kale ah daily nation sidoo kale the standard idaacadda dhegeystayaasha fursadda uu siyaasaya kusoo kaakacin ku abirisay maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxib yaal dhammaantiin subax wanaagsan ayaan leeyahay kusoo dhawaada xubinta dhegeystayaal oo saaka wargeyska hore gacanteeda ku jira wuxuu halka saaka wargeyska ka waramaya muse-aad u faahfaahin ooga bixinaya kulankii warbaahinta uula lahaa madaxweynaha dalka william ruto oo su-aalo ay ka weydiiyeen dhinacyada kala duwan ee xukuumaddiisa ee iminkan boqol jirsatay iyo sidoo kale waxyaalahay u qabsamay waxa iminkan ay hiigsanayso wargeyska ayaa sidoo kale halkan faahfaahinaya waa markii ugu horeysay oo waraysi markaasisi warbaahinta maxalliga ee dalka markaasi ka horgasho yuulaba midda qaran dowladda dabcan oo hogaaminayo ayaa markaas u degtay dadska iminkan doonaya in xoog wax walba markaasi ku hagaajiyaan mise ku xidhiidhiyaan wax waliba sida uu sheegaya dhibaatada xaaladaha hadda waddanka taagan uu sheegay inaad taasi fursado aysan uga baahnayn ama uga banaanayn dhegeystayaal uu sheegaya in xukuumadda wax waliba sideeda ay doonayso in ay wadiiqada saxda ama qaab istaraatiijiyadeed inay ku wadi doonto sida madaxweynaha uu sheegay taasi ayaa hadduu sheegay in ay diyaaradda iyo weliba hagaajinta iyo sidoo kale dardargelinta oo doonaya in uu dowladda xukuumadda ruto oo siduu asaga uu sheegay hadda uu leeyahay in wax walba la xallin doono laguna xallin doono qaab sax ah iyo weliba in ay la ciribtiri doono shakhsiyaadka inta badan doonaya in ay qalqalgeliyaan sidoo kale mugdigeliyaan waddanka oo ula jeedo dadka kateelska kuwa burcad ah ama ula jeedo kuwa dalaalada ah ee sida qaldan wax waddanka uga dabcan ugu wado ama ganacsatada waaweyn oo ula jeeda inta badan sidii bogga sideedaad iyo sagaalaad wargeyska qorayo wargeyska wuxuu sidoo kale halkan kaga hadlay iyo dabcan xaaladaha hadda waddanka iyo weliba meelaha hadda uu doonayo in furaha uu u sido ama dabcan uu furaha gacantu asaga ku hayo oo ka mid ah dhegeystayaal dhanka wax soo saarka ee beeraha ayuu sheegay inay hadda tahay mid markaas inta badan hoos udhac xoogan ay ku imaatay muddooyinkii ugu dambeysay sheegayna hadda in ay noqon dooni mid aan lagu qamaaraynin balse uu noqon doonto in xaaladaha waa dabcan xaaladihii ugu dambeeyey waddanka hadda iyo tan lagu jiraba sicir bararka iyo miciishada sar ukacayda inay qayb markaasi ka tahay dhanka beeraha kateelka ama kateelska loo yaqaana dhegeystayaal inta badan mashquuliyeen dadka beeraleyda iyadoo ay ka soo qaadanayaan waxyaalihii markaas waa dalagyadii ay beerteen soo gurteen kadibna lacagay isan u celinayn ayagoo markaasi dhexdhexaad u noqonaya dadka beeraleyda iyo sidoo kale dowladda ama xukuumadda dhegeystayaal wuxuuna sheegay taasi hadda in markaasi sidoo kale laga fuursan doono lagana gudbi doono cudulba ay hagi doonto dabcan waxay soo goosato una soo dhici doonto lacagaheeda iyadoo loo hagaajin doono kaararka ay markaas lacagaha ay dowladda dabcan ugu xawili doonto lacagahooda wuxuuna sheegay tani waa mid hadda markaasi gacmahan u lalaabanayu leeyahay oo cid diiradda saari doono aniga weliba shakhsiyadeyda sidau asaga tilmaamay madaxweynaha si xaaladan adag ee hadda markaas waddanka ku jiro looga gudbo loona helo tayo markaasi ku filan wax soo saar xoogan ee dadka beeraleyda iyo weliba beeraha markaasi dowladda ay leedahay si loogu talaalo looguna abuuro looguna dabcan looga soo saaro wax soo saar xoogan ee ku saabsan dhegeystayaal beeraha dabcan geleyda inta badan dadka ay aada ugu nool yihiin keentana muddooyinkii ugu dambeysay sixir bararka waddanka ka taagan iyo weliba micishada waddanka adkaatay ma dhici doonto mucjiso ayuu leeyahay no miracles ma dhici doonto mucjiso oo dabcan wuxuu leeyahay madaxweynaha isku diyaaree kenyaanka wakhti dheer oo halgan ah sidoo kalena wuu sheegaya uma banaano in wax waliba aan dabcan isku cariirino ama wax waliba aan ku fix garayno dhegeystayaal oo si xoog ah iyadoo dabcan loo hayin hantideeda iyo dhaqaalaheeda balse wuxuu leeyahay wax waliba sidee tahayaa loo kala qaado qaadi doonaa ilaa markaasi waddada saxda uga soo dhici doono heer barwaaqa loo gaari doono waa siduu markaas madaxweynahu leeyahay laakiin wax waliba kuma imaan karto maalmo wax walba kuma imaan karaan daqiiqado laakiin waxay noqon doontaa in wax walba loo maro wadiiqadeeda ama dariiqadeeda saxda ah mucjisadana ma imaato hal mar ayuu leeyahay waxaa sidoo kale uu leeyahy madaxweynaha ama dowladda sheegaysa in hadda ay dabcan waa dowladda ay gaarsiisay dhammaan beeraleyda iyo dowladda ay hadda gaarsi dabcan sida wargeysku halka tilmaamaysa kuuleeyahy dhammaan dowladda ay gaarsiisay miraha wax soo saarka inta badan beeraleyda ay raadinayaan iyo sidoo kale kobaca wax lagu qabanayo waa dhanka bacriminta iyo sidoo kale dhulalka ayaa markaas uu sheegaya hadda in xukuumadda ay wax badan ka qaban doonto sidoo kalena geysay in dabcan beeraleyda iyo weliba dhulalka in lagu abuuri doono tayaab wax soo saar leh oo sidaa hadda uu sheegayo inta badan lagu tillaabsaday laguna hana qaaday waxaana sidoo kale uu sheegay madaxweynaha sida horaanba ku maqlayseen wuxuu leeyahay dadka xiriirka u dhexeeya ee beeralayda ama sidoo kale kaatayliska ama xukuumadda u dhexeeya dadka wax soo saarka leh ama dadka markaas wax u kala gudbiyo waa tan markaas burburkii waa burburka keentay hantida iyo weliba dhaqaalaha iyo sixir bararka micishadana dadka markaasi ku adkeysay iyadoosan ay ku tilmaamay inaysan u danaynaynin xaaladaha ee dhegeystayaal inta badan ay ku dhaqaaqaan kuwa kateelska waa sida uu markaasi madaxweynaha uu sheegay waraysi xalay warbaahinta uu la yeeshay qeybta markaasi madaxtooyada ay ku wareysanayeen kana hadlayeen xaaladaha iyo weliba boqolka maalmood iyo sidoo kale waxaa soo socdo ee xukuumadiisa u qorsheysan tahay halkan wargeyska sidoo kale wuxuu ka hadlay ay markaasi diiradda u saaray madaxweynaha dhanka waxbarashada iyadoo sheegay in barlamada markaasi transitionka ama looga gudbayo wax ka bedelka manhajka ee c b c ama dabcan waa manhajka c b c ee dowladda sheegtay in dabcan indhindhe lagu soo sameeyo lasoona gurfiyo xogtana dabcan laga soo ariro dabcan dadka shacabka iyadoo afartan iyo toddobad ismaamuul lagu dhabcan la geeyey si loo kala ogaado xaaladaha iyo waxa markaas ay danaynayaan iyo waxa ku culus ayuu hadda madaxweynaha markaasi sheegay in si wanaagsan loo dabcan loo meelmarin doono sidoo kalena loo eegi doono meelaha culaysyada iyo dhibaatada ay ka taageen wax laga qaban doono dhegeysa sida uu sheegayo waxa uu sidoo kale sheegay lacagaha qarashaadka ee markaasi hadda sare usii kacday in meesha laga saaray ee kenya power hayadda markaasi waa hay-adda korontada ee dalka u xil saaran ayaa muddooyinka u dambeysay qayladhaan ama xooganna laga kasoo yeeraysay kadib markii lacagaha tokenka ee sare loo qaaday taasi madaxweynaha wuxuu sheegay in hadda ay noqon doonto mid ayada isku filan oo sidoo kale lacagaha lagu kabo meesha laga saari doono wuxuuna sheegay in dib loo fiirin doono lacagaha taarifka ama bymaaj bilaha soo socoto ee bisha saddexaad ee maaj dhegeystayaal si markaasi dib u eegis loogu sameeyo waxaa markaasi dadka u go-an iyo waxa ku filan markaasi loogu talageli doono iyadoo kala arinsan doono wasaaradda enerjiga dhegeystayaal wasaaradda tamarta ee dalka sida wargeyska halkan saaka u qorayo wargeyska sidoo kale wuxuu halkan ka hadlay madaxweynaha isagoo dabcan eedeyn xoogan markaasi sheegay in dowladii xooge waa dowladii hore ee markaasi xukuumadii ruto waa xukuumadii uhuru kenyatta uu ku eedeeyey in jublii ee markaas isku qastay howlaha ee dowladda iyo siyaasadda iyo dabcan waa horumarinta iyo arrimaha siyaasadda taasi keentay in ay arrimo fara badan isku qasmaan dhibaato xoogana ku imaatay qalqal xoogana gelisay arrimaha maciishada nolosha iyo horumarka dhegeystayaal waa sida tilmaamaysa halkan wargeyska waxaanawaa dabcan ay sheegaysa in hadda nidaamka aad ku socdo dowladda ama xukuumadda ay ku socoto iyo tii hore inay kala duwan tahay balse sheegay in wax waliba mugdi ay geliyeen sidoo kalena ay culayso fara badan ay ku dhaafeen wadanka taasi keentay in hadda ay ka go-an tahay ama iga go-an tahay in aan kala saaro arrimaha horumarinta iyo sidoo kale siyaasadda oo sidoo kale laisku qasi karin amase aysan isku milmi karin ay noqon doonto mid markaas la kala saaro dhegeystayaal sida uu tilmaamayo madaxweynaha waxauna sheegay in shakhsiyaad markaasi inta badan faragelinta xoogan ee dowladaha iyo weliba horumarta iyo weliba dabcan wasaaradaha ka madax banaan dhanka siyaasadda uu sheegay in hadda uu kala qaaday sidoo kale uu doonayo in weli uu sii sifeyn doono si markaasi u noqoto loo kala saaro siyaasadda iyo horumarka iyo weliba dhanka amniga in wax waliba ay cid waliba ay garanayso shaqadeeda iyo waxa ay qabanayso dadka shacabka dhegeystayaal uu sheegay in shaqaalaha aysan ku milmi karin amay geli karin arrimaha howlaha siyaasadda waana tan uu keenay dhegeystayaal xalay uu xaqiijiyey in shaqada uu ku joojiy madaxii waa madaxii markaasi furinta dhegeystayaal ee dembiyada madaxda baarista dalka george kinoti sheegana shaqada inuu asaga ka fiijiyey mise ka ceeriyay dhegeystayaal sida wargeyska saaka bogiisa sideedaad iyo sagaalaad halkan faahfaahin uu kaga bixinaya dhegeystayaal madaxweynaha ayaa hadda sheegaya dhegeystayaal iyadoo xaaladaha badan wadanka ay ka taagan yihiin sicir barar xoogan uu sheegaya in lacaga inta badan hadda dowladda xukuumadda soo qaadanayso ayna ku kabi doonto si wax looga qabto wuxuuna sidoo kale sheegay in hadda ay fiirin doono sanad maalideedka labada kun waa saddex iyo labaatanka labada kun toddobawaa labada kun waa afar iyo labaatanka sheegana in isbedelada iyo xaaladaha lagu tillaabsan karo oo ay markaas doonayaan inay soo bandhigaan kuna habboon waxyaalaha wax ka qabashada iyo diiradda iyo halka ay dadka shacabka ka nugul yihiin inay ku kabi doonaan lacagahaasi sida uu tilmaamay waxaana sheegay in hadda dowladda ay lacago fara badan dabcan diimo fara badan ee hadda la daala dhacayso iyadoo qarashaadka iyo waxyaalaha markaasi soo galana inta badan gudaha ay ku dhex fido ama markaas laisku celceliyo kuna adkaatay dowladda inaysan bixin karin qarashaadka ama lacagaha deymaha wadamada iyo weliba hay-adaha kala duwan ay ku kala leeyihiin dhegeystayaal sida laga soo xigtay wasaaradda maaliyadda dhegeystayaal national treasury waxayna sheegtay in lacag gaarayso hal dhibic dhegeystayaal waa hal dhibic lix trilyan oo lacag deen ah in markaas dib loo bixin doono bilaha waa sanadihii markaas waa sanadahaas ee dhegeystayaal juun sanadka labada kun waa julaay labada kun labiyo labaatanka sanadka ayna kasoo gudubnay ilaa iyo toddoba iyo labaatanka in dowladda ay markaasi qarash gareyn doonto lacag gaaraysa waa hal dhibic shan sagaal trilyan oo markaasi lacag service loon ah oo lasoo codsanaya dhegeystayaal si xukuumadda gudaheeda wax markaas loogu abaabulo waxna loogu qabto laguna taageero dhegeystayaal sida wasaaradda laga soo xigtay haatan hadda madaxweynaha waxaala xoojiyey sheegana in markaasi laga maarmi karin in ay diradda saarto horumarka iyadoo dabcan xukuumaddana ay hadda la daaradhacayso lacag yari xoogan iyo sidoo kale sixir barar taasi keentana in wax waliba sare ay usii kacaan dhegeystayaal waxaa dabcan maanta magaalooyinka gaarisa township iyo sidoo kale kandara iyo elgeyo marakwed ka bilaabatay doorashada ee ku-celis ah kadib markii shakhsiyaadkii halkaasi xilalkooda loo magacaabay wasiiro kuraastooda ay banaatay ayaa dabcan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c iclaamiyeen in maanta oo shantay ku beegan tahay doorasho ku-celisa ka dhacayso deegaanadaasi waxaana hadda dabcan la sheegayaa in laba iyo tobankii ay bilaabatay goobaha codbixinta codaynta in dadka ay codadkooda halkaasi ka dhibanayeen dhegeystayaal maanta ay markaasi ku eg tahay dhegeystayaal iyadoo soo gabagabayn doonto shanta galabnimo waxaana dadkan shakhsiyaadkan ay matali doonaan shakhsiyaadkii hore xilalkaasi hayay kuna matali doonaan baarlamaanka iyo sanadka waxaana halkan dhegeysta dabcan ay sheegtay in raalli hade waxaa guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c sheegtay in hadda ammaanka la adkeeyey sidoo kalena goobaha codbixinta si toosa u socdaan iyadoo dabcan shakhsiyaadka siyaasadda ku lugtuleenha ee hadda markaasi siyaasadda aysan ka wadi garin gudaha ay meelaha deegaanada dabcan waa meelaha markaasi aan soo sheegnay ay ka socdaane waxaanay sheegeen in dadka ay dhammaan dabcan laga doonayo in xasiloonida iyo nabadgelyada ku dadaalaan farintan ay dirayaan oo guddiga doorashooyinka xududaha a b c iyadoo ammaankana aad loo adkeeyay dhegeystayaal goobahan ayaa hadda markaasi ka socda iyadoo lasoo gabagabayn doono maanta shanta galabnimo dhegeystayaal waana gaarisa township iyo sidoo kale kandara iyo elgeyo marakwed dhegeystayaal wargeeska boggiisa afraad ayaa markaasi qoraya iyadoo halkan wargeeska uu leeyahay dagaal xoogan oo markaasi u d a lagula jiro saddexda kursi waxaa hadda laleeyahay dabcan dabcan may difaacan doonaan mise may u dagaalami doonaan kursigaasi mise gacantooda laga farmaroojin doonaa wargeeska boggiisa ayaa halkaasi qaybta gacanta midigta farwaweyn ayuu ku qor wuxuu leeyahay kursigaasi ma laga faramaroojin doonaa mise waa mid ay hadda dabcan u halgamayaan leeyihiin dabcan kaasi ma bixi karo oo halkii munaasibka ku ahaa ayuu ku ekaanayaa maanta kala ogaan doonaa wixii la ordaba waa hagaaga dhegeystayaal haddaba coloso misioka isagoo hadda markaasi dhaxda usii xiranayo doorashada labada kun toddoba iyo labaatanka ayuu isha wuxuu ku hayaa ayaa laleeyahay sidii uu kaga dhaxli lahaa xukuumadda hadda haysa xilka hadda ayuu abaabulkiisa siyaasadeed sii bilaabay isagoo dabcan hadal halkan madaxweynaha uu xalay ka jeediyey uu dabcan isagana fariin oo u diray sheegana inuu ku taageersan yahay hadalada madaxweynaha ruuto sheegana inuu marna dabcan hadalkaraalaada hadalka madaxweynaha ayaa ahaa in marnaba dadka mucaaradka siyaasadda iyo sidoo kale xukuumaddaysan laisku qasi karin ay kala tahay min laba gooni ee xukuumad iyo sidoo kale mucaarad sheegay madaxweynaha inaysan marna aysan fursadaha siyaasadda iyo weliba dhanka xukuumadda aysan kasoo qeybgeli karin sidoo kalena ay tooda keliya ku ekaadaan dhanka mucaaradnimada sidoo kalena la socdaan xaaladaha waa xaaladaha siyaasadda ee xukuumadda markaas ay wado kalowso ayaa hadda sheegaya in ay dabcan ay tahay mid kormeerayaashood siyaasadoodan iyo weliba ay tahay mucaaradnimada ay xoojin doonaan kormeeri doonaan xukuumadda ruto warse wuxuu sheegay inay tani hadday ka go-an tahay daacaday ka tahay xukuumadda ruto eena ee ka go-an tahay hogaaminta in si daacad ah iyo si markaasi iimaan leh uu ka wadi karo taasi waan ku taageerayaa oo markaasi ay ka dhab tahay balse wuxuu leeyahay in asaga sida hadda ku cad dabcan tartanka oo u dhexeeya uu sheegayaa in ay labada kun toddoby labaatanka iyo isaga ay foodas dari doonaan ruto wuxuuna sheegayaa in tani hadda ay tahay mid dabcan gogasheeda ee hadda uu dabcan uu sii ballaarsanaya mise uu gogolfeedanaya dabcan kalawso misoka una shey u eg mid markaasi dhinacna ka cambaareynayo dhinacna markaasi ka taageerayo arrimaha xukuumadda hadda hogaanka hayso ee ruto wargeeska boggiisa sagaaraad ayaa saaka faahfaahin halkaasi ka bixinaya dabcan shakhsiyaadkii xukuumaddii dabcan raalli hadda waa shakhsiyaadkii azimiyo lawmoja ee kenya waa azimiyo lawmoja hogaaminaya raila odinga iyo sidoo kale gabadha madaxweynaha wakhtigaasu ka dhigtay maada karua ayaa hadda dabcan inta badan shakhsiyaadkii ka agdhawaa waxaa ka mid ah clonse mishoka oo haddaan ka hadlayna dhegeystayaal iyo wakhtigaasi ay u magacaabeen inuu noqon doono madaxa markaasi dabcan waa wasiirada halka kenneth marende uu noqon doono afhayeenka baarlamaanka wyclif aparanya uu noqon doono wasaaradda maaliyadda ama wasiirka maaliyadda halka eugin wamalwa uu noqon doono wasiirka difaaca halka sidoo kale cali xasan joho uu noqon doono wasiirka dhulalka laakiin taasi waa mid markaasi ay iyaga soo saareen oo wakhtigaasi ay siyaasadda ay doonayeen inay ku kala xaliyaan gobollada qaar ee gobolka laakiin taasi maysan suurtagelin oo markaasi rajadii iyo timamkan ay lahaayeen oo markaasi haddana dabcan ay waa rajadii markaasi tiimka raila ay lahaayeen ayaa meesha ka baxday shakhsiyaadkan ayaa hadda dabcan inta badan sida iskugu jira rag iyo dumar waxaa hadda markaasi zimur lamoja chief raila odinga mustaqbalka fog ee rajadooda ay markaasi sheegayaan in uu ku guuleystay qaabka wax markaasi si dabcan waa qaabka uu usoo saaray siyaasadda laakiin taasiisan suurtagelin dhegeystayaal guushii ama guuldaradii markaasi ee ka dhacday iyadoo noqotay in hadda markaasi ay buundadii la dhacday shakhsiyaadkan waa habkas wargeeska dhegeysan uu qorayo waxaa leeyahay shakhsiyaadkan waxaa la duuntay buundadii ay saarnaayeen oo markaasi hogaaminaya wiklof operanya chairmanka ayaa hadda markaasi sheegaya in coalitionka executiveka commitida ee markaasi azimiyo ka tirsan inay markaasi kulamo kala duwan ay yeesheen laakiin diideen habka qorshaha ee iska fogeynta arrimaha siyaasadda dhegeystayaal ee dabcan kulugla'aanshaha ee hadda socoto dhegeystayaal waxayna tilmaamayaan in ay sugayaan wakhtigooda dambe ee sannadaha labada kun toddobiy labaatanka iyo weliba habka hogaanka kale haddana ay kala kulmi karaan dhegeystayaal shakhsiyaadkan ayaa aada ugu cadcaddaa uguna janjeeray siyaasadda una u janjeeray dhanka siyaasadda ee raila odinga iyo huru kenyatta laakiin fursaddii ayaa halkaasi ka baxday laleeyahay laakiin rajo gashay iyo weliba rajal ay lahaayeen tiimka raila odinga ayaa hadda noqonaysaa mid ay la yaaban yihiin qaabka sidee wax loo sharxay iyo loo soo saaray wargeyska boggiisa lixaad ayaa faahfaahinaya dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m oodso gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban waxaa filaya si qurux badan inaa kusoo kaakacdeen iskaga qalan qabtaan xaaladaha ay degan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga baryanaa inta xanuunsan caafimaad saam ah inuu siiyo caafimaad dhammaystiran inuu dabeelaha ka raacay dhegeysta dhammaan dad waxaa jiraan seexan waaye xanuunsan la kortaagnaa qaarna jiifka qaban waaye dhegeystayaal inna way kurbaysan yihiin inna muraad bay leeyihiin muraadkooda macsiyo lahayn ilaahayaan uga baryanaa dhegeystoolami xilli mina subaxa dadka reegaarisana waxaan uga baaqaynaa inay si nabad ah u cuudayaan inay si nabadna ay guryahooda ku joogaan si nabadna ama nabadana dhammaan laga wada shaqeeya dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonkaas wax wanaagsan soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu cabdiqaadir mandheera ka waran saaka haye maxaa la hadlahayaa reer mandheera deegaankaad ku sugan tahay tuuladaa ku sugan tahay buuladaa ku sugan tahay haye shukran saaxib xigaha kale qadka telefoonka waan kaa qada saaxib soo dhowow
waa maxamuur furan banaaney dheras wax wanaagsan baan ku leeyahay war maxamuuro banaaney ka waran saaka
maasha allah special wayne anaga hoob fiican waxbaana hadnay eridan hadda waan iska fiicanahay haye abaartii hor waa naga dhacdo deegaan noo dhow laakiin roob la-aan waaye aadiyaqoob basbashtii barwaaqo ma garata shukran banaaney maxamed aan ku haynaa oo naga gaaras gaaras ma garata aadaad umahadsan tahay saaxiib star f m soo dhowow waan ku salaamaya subax wanaagsan subax lamid ah walaalka saali aad baan ku salaamaya cabshiro waaye kauntiga madheer abshirooy mandheere ka waran saaka xaafadaad ku sugan tahay
wallahi maasha allah madheere bartamahan jooga jawigeeda aada buu u degan yahay alxamdulilah waxaala sida alla subxaana qaadirka ugu talagalay oo kala socdaan dhammaan mandheere aada bay wanaagsan yihiin saan filaayo idaacadda maqalka dhagaheeda dhageysigeeda umbaan dhagta ku haynaa ma fahan aad baad umahadsantahay abshiro
aad baa idin salaamaya dhammaan shukran gabadhaas iyo abshiro way mahadsan tahay mandheera xigaha kale qadka telefoonka السلام عليكم
wcalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatuh waa kee يوسف بكر حسين عبد قارسة أبو لقبي xuseen gaarisa saaka buulaguduud ka waran الحمد لله رب العالمين مش مش إبرواكو haye
ذاك الدور شاء الله بريرة waa loo dareere ذاك بابها ويفريه وحنا واحد ما تاك بجرت كلها بشيء إيه موقف سنة قلية كسعطان waa sax
ساسا إلهي كبرينا إلينا وقرنا ما توافق السلام aad baad umahadsantahay saaxiib xistaar f m soo dhowow alo waan ku salaamayaa
yuusuf bakad saaxiibkay waa ku salaamayaa in badan salaam boqol iyo tobankii afartan kugu salaamay shukran waa kaa qaada saaxib salaantaada qiimaha badan inkastoo qadku ka salaamu go calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdulilah waa xuseen kaa soo wacay lafay warlafey ka war xuseynow waa fiican walaalkay alxamdulilah habeendeed magaalada mashquul laga galo maamada oo madaxa ay waxaan ka gaareen cafwan cafwan
taastaa waxaa lahaankaan ugu badan si kale alxamdulilah maxaa kaloo sidaas fiicantahay alxamdulilah waas shukran reer lafey waan salaamaynaa xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhow baaba وحقر ديري معلمو مقرتي macalimow xagdheere ka waran saaka نبض إله با محد لي نيروب سألوها alxamdu lilaahi tamaam حقر ديري نبض با لغو سوكا دوكسي أرضي دمان تو أشك فسح فسح با لو بدنها حوله تكسيالك وإسدو مرهين مكسي waa sax عافماتك إن نبض الله نو زيادي مكسي waan ka six waxaan mahad ugu celinaynaa dowladda kenya oo magangelidan nafiisi iyo nabadgelidan alxamdulilah ma garatay aad iyo aad waalidiinteena allah cafiyo intii bugta allah caafiyo colka nabad allah noogu bedelo ma garatay assalaamu Shukran.
calaykum waraxmat ullahi wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu aabaha wuu mahadsan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
صباح ونكسة يوسف subax la mid ah waa kee
ورواكو أحمد حسن الله حرق البنجو جاي أبو بديه ما أحمد قبته waa dhankee
وأنا ومناني إسكن بارو واي بارو بارو ما أحمد قبته boorow boorow banaanaya geeli baa la joogtaa
يلي بالجو جاي أبو haye maxaa cusub saaka
saaka waxaa cusbar waa dhii bashbashniya laakiin waxaa aad ugu dareenaynaa dhegaysanaynaa kuuraha kuuraha kuuraha oo gaarisa
iska sug waa heli wixii soo baxo
haa kaasaan aad u dar waa tahay star f m soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
bakalo waan ku salaamay waa kaa qaaday
axmed oo gaaris joogo axmedow gaarisa ka waran aad iyo aad baan uga alxamdulilah haye
waxaana goobtii doorashada waa loo dareere halkee ku sugantay xaafadee
hadda magaaladan joogaa weli maa bixin weli ma bixin haa mase waxaa ahayd dadkii tuulooyinka haye
marka een, hadda waxaa waa u kawartugaynaa oo maaragtay inay maal si fiican inay waa tahay ga- ga- waa tahay ganacsiga la iska wato wax walbo diyaara waaye aad baad umahadsanta ogaas star f m soo dhowow alow waa ku salaamayaa fiican walaalow see tahay waan fiicanahay waatee
xaliima xaliima xaliima burburis caliima burburis ma gaarisaad joogtaa haa walaala haa gaarisa ka waran alxamdulilah jawiga wuu degan yahay waa sax haa walaala doorashadan waxaan leenahay ku nabadan ilaahay nooga dhigo aamiin doorashada cali cali cali nabad allaha na siiyo aamiin aad baad umahadsan tahay haa walaal waa mahadsana shukran aad baad umahadsan tahay hooyada aad burburisay joogtaa nabadee sheegaysa xigaha kale qadka telefoonka waan ku salaamayaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu magacii waa maxamed cabdullaahi barquuqe barquuqe ka waran
barquuqe saarwey kadamta ilaahay ugu talagala waaye waa sax marka maxaan leenahay doorashada gaarisna si nabadgelye ah ku dhamaato marka ninkii guulaysana oo nin reer gaarisa nin shisheeyana ahayn aad baad umahadsan tahay halku mahambaliyaayaan leeyahay shukran shukran shukran xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdulilah waa maxamed tawane gaarisa dhikaabure deekaabuure ka waran maxamedow
saaka guuxa aan maqlaso codaynta waa socotaa waa sax
alxamdulilah jeegu degan amniga uu sugan yahay aad iyo aad bay soco- shaqadan u kala socota waa sax
marka alxamdulilah waxaan leenahay ilaahay baan baryanaa Shukran.
nabad ilaahay nu dhaaftaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu xigaha kale qadka telefoonka waan ku salaamayaa soo dhowow yusuf bakad waa kee
waa cumar akhyaaro jooga magaalada madheera cumaro muneyra ka waran saaka alxamdulilah si wacan oo wanaagsan loogu waabelis ilaahay nabadgelyo waana sii jawiga aad ayuu u degan yahay haye marka waxaan leenahay doorashada gaarisa ka dhacaysa waxaa waaye nabad allah ka dhiga nabad allah ka dhigo shukran waxaan leenahay jidaalka noo raqiisa jidaalka hoosa u dhisa dowladda aad baad umahadsan tahay saaxib star f m soo dhowow
Assalamu alaikum.
wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu Masha Allah, Madai Alaihissalam.
xalimo salaaday soo dhowow ka saaka buulagaray ka waran Wallahi naxariistaan qabnaa ogow, alxamdulillah.
haye Intii bogtana Allah noo caafiyo, intii dhimatana Allah u naxariistaan leeyahay. Wallahi maasha Allah, reer gaarisana waxaan leeyahay doorasho kheyr qabta Allah ku sii shukran bogtaan leeyahay.
aad baad umahadsan tahay star f m soo dhowow
ah yusuf bakad waan ku Wa- salaamayaa saaxiib wanaagsan waa kee
maxamed xuseen dilli waay dalley ka waran saaka waad ka fiicannahay aad uronahay nabadii barwaaqo marka xadaleynta ugu badan waxaa doorashada gaaris haye maaragtay ilaahay nabadda nooga dhameeye insha allah aamiin aamiin idaacadda star f m warkii ayaad maqli doontaan dhegeystayaal sideedii subaxnimo laakiin deegaano fara badan ayaa maqlay sida suufta raamo sidoo kale baniisa waxaan sidoo kale maqlay dhegeystayaal dhankaasi balada xaabo waxaan sidoo kale maqlay masalaani balaanbala meeru faafe nairobi mombasa meelo fara badan ayaan weli maqlin laakiin waan soo sal- waan soo dhaweynaya soo dhowow
Assalamu alaikum.
wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu Waa ku mahadsanta gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow hallo waan ku salaamayaa yusuf bakad waa cabdiqaasin cabdi cali masaajida xaafada bulqasab oo kuga soo noqday walaalkay
Waa- waa soo dhowow haya bulaqasab ka waran saaka walaalkay horta aad iyo aadaan u faacannahay annaga abaare xunaan nahaaye dhagdhag soo ma ahan Ah, abaare xumaan nahay walaalkii eh, waxaan ku baaqayaa horta doorashada gaarisa nabad allaha ka dhiga eh, reer wajeer west way guureen waxay aadeen gaarisa walaalahaynaan u tagnay waxaan leeyahay walaalayaal waan in imaaneen nabadta lagu dadaalo waa diyaar waa dabcan waa la maqlayaa cali masaajida waa la maqlayaa nabadda ha lagu dadaalo dadkaasi soo dhaweeya reewajeer soo dhaweeya gregaarisow haye xigaha kale asiiyo
Halo, assalamu alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
Waa sagalo joogto balaxaawe.
baled xaawo ka waran sagalay
Alxamdulillah waa lagu fiican yahay.
dhagdhag soo ma ahan
Dhagdhag waa Maxamuud Daahir waa salaamay. Lama salaamtid maxaa dhacay dee labadan bari.
wuu soo socdaa saan maqlay baled xaabu soo socdaa xigaha kale soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xuseen faliir dhagdhag soomaan howlaha
walaalow dhagdhag waay alxamdulilahi rabbilcaalamiin way degan yihiin soo ma ahan soob iyo nabad baan haysanaa alxamdulilah aad baad umahadsan tahay xuseen faliir idaacaddii star f m dhegeystayaal xamdi guray stuudiyo labada dhegeystayaal ku sugan tahay warkii ayay inoo akhrin doontaa hadduu ibaaraalakan laakiin hal qof maansiya maya la leeyahay yuusuf uu soo gudbi mikrofoonka ayaa la leeyahay oo ku mahadsantay dhegeysta la socodka dhegeysta idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari marwo mar waliba saa u socotaan u xulotaan idaacadda star f m marnaha iska bedelin adeer u kaadi marnaha bedelin mawjada marnaha bakhtisiinin la soco wax waliba dhegta u taag wixii soo dhaco oo nin wax walba la socdo noqo dhegeyste
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobolba joogtaan iyo sulbaadina maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan arrimaha qoyska khamiis walba hadaan oo kale iyo aad ka dhegeysataan warbaahinta star taarikhdu waxay ku beegan tahay shanta bisha koowaad ee janaayo labada kun saddex iyo labaatanka si wada jira barnaamijku idinkugu daadin doona yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil dhegeystayaal arrimaha waxaanu ku eegi doonaa qoyska hadduu eebiraado dhegeystayaal mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan qof walba iyo weliba deegaanka ku sugan yahay iyo mawjada halkaasi dul saaran barta internetka ee sidoo kale inaga maqli karaysaan dhegeystayaal goob walbaad joogtaanna halkaasi ayaad naga dhegeysan kartaan barnaamijyada iyo weliba wararka idaacadda kalena socon karaysa dabcan barnaamijka waxaa markaasi aanu ku eegnaa mar walba arrimaha markaasi la xidhiira qoyska waxba markaasi eh, ka cusub ee saaxadda qoyska si gaara qoysaska markaasi soomaalida dhegeystayaal waxyaabaha markaasi haysta caqabadaha mar walba ku horgudboon waxyaabaa markaasi iyagu loo baahan yahay in la taabto sidoo kalena ee la fahansiiyo sidoo kalena dib loo xusuusiyo lamaanayaasha wada jooga kuwa isku cusub kuwa markaasi muddadaas la joogay iyo kuwa iyagu sidoo kale qorsheynayaba xitaa inay yagaleelaan guur arrimaha markaasi kala duwan ayaanu soo eegnay maanta laakiinse dabcan waxaanu eegi doonaa waxyaabaha la xiriira ama qodob ku saabsan dumarka dhegeystayaal oo arrintan ay iska caddahay qof walbana uu ogsoon yahay yuusuf waxaan leeyahay arrimahan sidoo kale waxay soo badanayeen dhowaanahan ama maalmihii lasoo dhaafay ama sannadihii u dambeeyeyba sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay xilladii hore inta badan waxaan ogsoonahay yuusuf in dumarka iyagu dabcan ay la soo dooni jiray oo haasaabaan hadda jiray oo kale ama hadda jira iyo waxyaabahaasi aysan badnayn xilligaasi oo inta badan gabadhii iyadoo aan haasaabo iyo waxyaabaa la mida shukaansi aan gelin ay u badnayd in ama waalidkeed uu ku daro ama ba si toosa loo yimaado guriga laakiin hadda waxaanu ogsoonnahay in markaasi dumarka ay gacantooda ay kula yimaadaan ragga laakiin qodobkaanu eegi doono waxay tahay sababta dumar badan ay mar weliba iyagu u doonayaan u jeclaadaan una daba ordaan ragga xunxun iyo weliba qoomamaynta iyo shallaytada ka dambaysa ama ay xilligaasi kadib mar walba iyaduna daba socota iyo shallaytada aan daba dhammaanin ayaanu eegi doonaa sababta dumar badan ay mar weliba u jeclaadaan ragga xun ay ragga markaasi u soo dhawaystaan ragga xun yacni ragga xun markaan leenahay waxaan oola jeednaa rag markaasi iyagu aan u qalmin naftooda iyo inay la wadaagaan nolosha rag markaasi iyagu aan u qalmin inay noqdaan aabbaha carruurtooda rag markaasi aan ka soo bixi karaynin mas-uuliyadda reerka ayaan ula jeednaa markaan leenahay rag xun yuusuf xitaa waxaan arkaya koot ah ladies like bad boys ay leeyihiin yacni gabdhaha waxay markaasi daneeyaan wiilasha xunxunaa bad boyska loo yaqaano laakiin sababtaas ayaanu eegi doonaa yuusuf maanta sababtaanu eegi doonno waxay tahay in arrimahan maalmihii lasoo dhaafay ama sanadihii lasoo dhaafay ay soo badanayeen yuusuf mar walba oo dhegeystayaashan qodob usoo xunno dabcan waxaanu ku salaynaa wakhtigaasi la jooga iyo weliba fiirsashada iyo waxa aanu u aragno in ay tahay in laga hadlo xilligeediina la joogo marar badanna bulshada soomaalida ay ka dhex jirto yuusuf gabadha ma fahansano laga yaaba inta badan inay fahansaneen iyada ninkan inuu yahay ninkii ay nolosha la wadaagi lahayd ama ninka maanta aanu ka hadlayno laga yaaba hal meel oo keliya inay ka fiidhisay laakiin ay jiraan sagaashan iyo sagaal dulduleelo oo kale oo gabadhii caqli leh ay ninkaasi oga carar lahayd ama ay markaasi oga fogaan lahayd adigu markaasi dhegeystay ama gabadha iminkana dhegeysanaysaa ma ku jirtaa dadkaasi ma ka mid tahay ma iska egtay waxaa loo yaqaanaa badboyska badman ma dhehno yuusuf laakiin badboys ayaan dhehnaa waxaa leeyahay qarnigan aynu ku jirno iminka dumarka waa kuwa markaasi wajaha xaalada adag waxaana u sababa inay jeclaadaan ragga haddaanu ka hadlayna ee loo yaqaano ragga xun dabcan koot ayaanu gelinaynaa ragga xun ayaanu ugu yeedraynaa tani waa dhibaato maalin weliba saamaysa haweenka dumarka gabdhaha iyagu gurdoonka ah kuwa hasaabaha ku jira ee mar walba saamaysa waxaa dhibaatada haweenka qaar ku sii kordhiya inay mar kale sameeyaan isla qaladkii marka ay ka badbaadaan xiriirka xun yuusuf waxaa leeyahay mar horeba waxaa markaasi ahayd mu'min laba mar god lagama qalino laakiin gabadhi waxaa leeyahay iyadoo u jeedo in godkii uu weli maskii ka qaniinay uu ku jiro ay gacanta ku celinaysaa mar labaad ayuu ka qaniinayaa markay bogsato mar saddexaad haddana gelinaysa iyadoo maskii ka soo saaran ama aan dilin ama aan ka tegin meeshii waxaan ula jeedaa iyadoo aan iska bedelin qofkaasi ama ay ka fogaanin dhaqamada ninkii markaasi soo xumeeyey ama markaas aan iska bedelin ama xitaa aan markaasi siyaabo kale iyada aan u raadsanin inay ku bogsato waxaa leeyahay way ku lalaabataa qaladaadka way ku laabataa markii laga qaniino godka mar kale ay gacanta la gashaa mar saddexaad ay la gashaa laakiin maxay tahay sababta yuusuf mar walba waxaa la duldhigayaa oo laleeyahay arrimahan in ay u badan yihiin soona badanayaan hadda meeshii la rabay inay gabadhii fakarta oo iyaduna ay istiraahdo bal maanta qaladkan ayaa dhacay waanu ka kedsoomay waanu ku qaldamay ninka dhaqamadan xun ama ragga xun ka midka ah kategoriga aanu maanta ka hadlayno ayaa ilaahay igu soo beegay laakiin xilligaasi waxaa laga hadlayay tusaale waaba la guursaday gabadhii yuusufow gabadhii markii la guursado ninkaas ayaa kusoo hagaagay waa la isfahmi waayey waa la kala tegey lakiin haddan waxaan leeyahay isla dulduleeladii ee oga tagta ninkii hore nin kale oo leh bay haddana soo dul istaagaysaa beddelkay ka dheeraan lahayd ya waa sababta markaasi aanu mar walba ay tahay in dhegaystayaasha loo fahansiiyo gabdhaha iyagu na dhegaysanaya kuwa iyagu qaarkood xitaa singol motherka ah ee dhibaatadan ku soo dhacday godkan markaasi laga qaninay waa waxyaabaha yuusuf exampleka loo soo qaato waxaa leeyahay gabadha waxay iska furaysaa nin sababtay ninka iskaga furaysa waxay tahay gabar kale ama haweeney kale ee oga shakisay ama uu la guursanayaa waa la furayaa carruurtii ayaa lagu furayaa kadib hal sano kadib nin kale oo xaas kale sii lahaa bay number two u noqonaysaa yuusi marka waa dhibaatooyinka jira hadda waxaan ku leeyahay godkii mar kale ayaa lagaa qaniinin laakiin arrimo badan ayaa loo sababaynaya yuusufow oo dusha markaasi laga saari lahaa khaladaadkan inay bartaan sida la iskaga ilaaliyo xidhiiro noocaasi ah si la iskaga ilaaliyo dhibaatooyinka hadda aanu ka hadlayna maanta ay dumarka badan mar weliba ay ugu dhowaadaan u jeclaadaan u daneeyaan u daryeelaan raggaasi xunxun aanu ka hadlayno yuusuf waxaa leeyahay waxyaabo badan ayaa jira uu ku kalifaya gabdhaha iyagu haasaawaha ku jira kuwa guurdoonka ah kuwa iyagu singolmadaska ee guurka soo maray laakiin haddana guurkoodii uu burburay iyaguba way ku jiraan kow waxaa leeyahay yuusuf waa ka fiirsasho la'aan kama fiirsadaan ayaa leeyahay haweenka badankood waa kuwa iyagu markaasi dabin u gala ragga xun waxaana taas sabab u ah leeyahay waxay dareemaan in ninka markaasi uu rabo ama uu u baahan yahay iyagoo aanan ka fiirsanin ama si taxadar la'aana hore markaasi uga sii raaca yuusuf waxaa la sheegaa oo mar walbana lagu celceliyaa oo la dhahaa dumarka iyagu waxa ay u soo dhowaadaan ragga waa marka lala hadlo ama hadalka ay wax ku qiimayaan yacni maanta gabadhii daala hadasho berito la hadasho ber dambe la hadasho si kastoo xitaa adxunto waxaa leeyahay waxaa macquul ah inay kuu soo dhowaato iyagu halka ragga iyagu hadal iyo waxaas aan lagu karin oo rabitaankooda iyo damacooda iyo wax iyaga ay arkaan indhaha ka arkaan oo keliya ay daba ordayaan lakin hadda waxaa leeyahay dumarka ama haweenka badankoodu waxay dabin u galaan ragga xun iyadoo ay sabab u tahay in markaasi ay dareemaan in ninka markaas uu rabo haddiiba yuusuf waa lagu rabi karaa gabar ayaa tahay faarax oo maanta aanu ka hadlayn oo ku jiro ragga kategorigan ah ee ragga markaasi bad boyska aan ugu yeeran ama ragga xun ah ayaa uu ku doonaya wuu soo xidhiirinaya wuu kula soo hadlaya wuu ku daba ordaya laakiin waxaa leeyahay gabadhii iyadoo aan ka fiirsanin ka taxadarin ayay hore markaasi uga sii raacdaa hadhowna maxaa dhacaysaa yuusuf in ay dhahdo faarax soomaali oo hadda jiro waad ogtahay yaa gabdhaha dmagta yuusuf gabdho badan waxaa jiraan ku mahmaahaan sidaas waxay dhahaan nimanka soomaalida waa markan maya waa bes waa naga mamnuuc halkaas inaan we have to cross the border ay leeyihiin waa inaa xuduudda gudubnaa waa fahmi kartaa waxaan ula jeedo markaan ku leeyahay xuduud waa inaa gudubnaa ay leeyihiin marka arrimahan yuusuf waa arrimo mar walba jira adigu mar walba ka fiirsaya lagu leeyahay inta badan yuusuf horta gabdhaha waxaa la qiyaamaa markay yar yihiin anda eja yihiin markaas ee wax walba markaasi qofki wax ka samaysan rabo ee u badan tahay inuu ka samaysan karo laakiin mar gabadha markay soo weynaato caqli u kala baxo waxaa laga yaaba intay isdhowri karto inay isdhowrto intay qofkaasi aanu ka hadlayn maanta iska ilaalin karto iska ilaaliso waxyaaba badan go'aamo badan oo ay ku degdegi lahayd markay shan iyo toban iyo lix iyo toban iyo toddoba iyo toban jirtay hadda bal ay u wanaagsanaato in ay markaasi si fudud ay ku qaadan karto go'aankaasi xilligaasi haddii aad joogto waa inaad ka taxadartaa lu leeyahay xitaa haddii ninka uu caddeeyo inuu kuu baahan yahay waa inaad xaqiijisaa marka hore inuu daacad yahay ama uu dhab ka yahay rabitaanka islamarkaana uu yahay qof markaasi mustaqbalka u baahan qof aan ku jirin kategorigan ama kooxdan maanta aanu ka hadlayno adigu maxay tahay sababta mar walba aad u jeclaanayso ee lu leeyahay rag xun waxaa loo yaqaana badboyska maxay tahay sababtaasi adigoo arkaya nin wanaagsan yuusuf bakad oo kale ah diinta haysta dabeecad wanaagsan shanta waqti tukanaya iyo weliba ee mas-uuliyadda qaadi kara carruurtaadana aabba u noqon kara maxay tahay sababta waa luu leeyahay oo aad u raacaysaa ninkaasi yuusuf obshoonadu way badan yihiin mar walba saad u ogtahay obshoonadu way badan yihiin xitaa waxa yes iyo no la dhaha ayaa mar walba ku hor yaala adigu yes iyo no waa sababta loo keenay janno iyo naar laba option ay haysataa yuusuf kii aa geli lahayd inaad iswanaajiso oo jannada geshid inaad dariiqda kale aa raacid oo naarta aa geshid gabadhi si la mid ah iyaduna mar walba maahan oo keliya adduunka inay ka soo hareen waxaanu ka hadlayna maanta raggaasi ee adigu aan kuu qalmin ee aan reerkaada dhaqi karin ee aan kuu dulqaadan karin sidoo kalena aan caruurtaada aabbo noqon karin Ke- waxaa mar walba dhinaca kale ka taaganaya leeyahay yuusuf ya ninkii wanaagsanaa ee adigu markaasi ee, ku dhaqan lahaa Waa saf ayaa lagu jiraa yuusuf saf ayaa lagu jiraa maanta codeynayaa socotaa qofka markuu codeeyo next ayaa jirto haddii qofka uu markaasi kaa daaha daaha ama daah uu ahaa oo kale uu kaa qarinayey ee, noloshii iyo weliba mustaqbalka wanaagsanaa iyo xiriirkii dabcan wuu soconayaa qofka ku xuga ayaa laga yaaba inuu noqdo qofkii aad u baahneed haddii sidaasi ay dhacdo qofkii saddexaad kii afaraad ee mar walba waxaa lu leeyahay ha isku xirin halkaasi noqo mid markaasi ee ka fiirsada ee ha noqonin mid aan ka fiirsa ka fiirsasha la'aanta aan maanta ka hadlayno dabinna u gala ee dhibaatadan iyo weliba ee xaaladahan aanu maanta ka hadlayno ayaa markaasi lagu leeyahay waana sababa markaasi e, iyo weliba e, sababaha mar iminka ay usoo badanayaan ee furiinka usoo badanayo sababaha markaasi ay usoo badanayaan singolmadaska yuusuf mar walba dhibaatadan waxaa daba socota qoomamayn la'aanta qoomamaynta iyo weliba e, in gabadhii ay ka shaalayso maxay leedahay allaylehe ninkii wanaagsanaa ee beri aan ogaa ayaan ka tegey laakiin waxaan ka raacay ninkan waa fahmaysaa goormay sidaas dhahaysaa waa markii ama la soo furo ama ay dareento dhibaatada iyadoo xitaa guurkii ku jirto ee guurka marmar ayuu dhibaato iyo cadaab kugu noqonayaa xilligaasi marka aad gaarto ama wakhtigaas stagekaas markaad gaarto waad jallaanaysaa waxaad leedahay allaylehe heblow faaraxaasi wuu fiicnaa waanu aragnay yuusufow dad badan oo sidaasii leeyahay oo ka shallaanaya dad badan ma ahan gebdho badan ama haweeney badan ilaa maanta waxaanu ka hadlayna waa bilcaanta ama gebdhaha si kale markaan u dhigno dabcan waa waxyaabahaasi imika waxa miiska inoo saar maantanu barnaamijka ku eegi doono ee sababaha dumar badan ee iyagu mar weliba u jeclaadaan raggaasi xunxun iyo ragga aan markaasi ee wanaagsanayn ee siyaabo kala duwanna aan ugu wanaagsanayn siyaabo kala duwanna u xunxun ayaan markaasi ee, ku eegaynaa qodobo kale ayaa miisku inoo saaran oo aanu markaasi ee, dul istaagi doonaa ee, waxyaabaha markaasi badankooda ka dhiga oo kuwa jeclaada ragga xun dumarka ayaanu eegaynay qodobadaasi qaybta labaad ee barnaamijka ayaanu ku eegi doonaa dhegeystayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijka hogaanka oo saaka arrimaha qoyskan diyaaradda ku saaran ee kaga hadlayna xaaladaha markaasi arrimaha qoyska waxaa lii ugu dambeeyey sidaa markaasi oo aad ku maqlayseen faahfaahinta muscab ismaaciil dhegeystayaal hadda waxyaalo fara badan ayaa dabcan lasoo hadal qaada dabcan lagana soo hadlay oo arrimaha markaas hadda taagan dhegeystayaal sababta dumarka inta badan ee inta badan inta badan inta badan dhegeystayaal sida hadda waxyaalaha warbixinadii ugu dambeysay soo baxayaan ay markaas u gabilacaan taasi waa dhibaatada maalin weliba ay sameeyaan haweenka waana dhibaatada haweenka g- g- dabcan ga- dabcan qarka kusii dabcan ku sii kordhaya ama inta badan sii kordhayaan in ay mar kale sameeyaan isla qaladkii markii hore ka dhacee sidoo kale aysan ka badbaadaynin si kastaba haba ahaatee inta dusha ah laga saari lahaa qaladaadkaasi waa inay inta bart- inta badan ay baaraan sida qaladaadkaasi laiskaga xallin lahaa dhegeystayaal talow maxaa ka mid ah ila soco muscab ayaa marka hore kuu faahfaahiyay dhegeystayaal ee qodobka ah ee arrimahaas aakaan diiradda ku saarayno horta inta da- inta badan ee in aad kelinimo ku noolaatid ma ahan dembi dhegeyste weliba khaasatan dumarka dhibkani waa mid markaasi ay sameeyaan inta badanna haweenka yacni markii ay markaasi guursadaan saaxiibkeeda waxay iyadana doonaysaa in ay la mid noqoto isla marka ay guursato gabadha kale saaxiibteeda waana dhibaatada iyo weliba qaladaadka inta badan ay ku dhacaan ayagoosan ay ka fiirsanin dhegeystayaal haddaba maxaa laga doonaa gabadha inay ka fiirsato ee intay tillaabo kale ay qaadin haddii walaasheeda la guursaday iyo haddii saaxiibadeeda la guursaday iyo weliba kuwa jaarka ama deriska la guursado laakiin maxaa iyada la gudboon maxaa ayada markaasi tillaabo ay ku dhaqaaqi kartaa haddii saaxiibada la guurso ma waxay dooranaysaa nin ay weligay ayda arkin ma waxay dooranaysaa nin ay xog ka hayin mise waxay dooranaysaa nin ay baaritaanno ay dhammaystiran aysan ku samaynin mise waxay dooranaysaa shakhsi ee sida doonta dabcan haddii xumaado ha xumaado haddii wanaagsanaado ha wanaagsanaado maxayna inta badan dumarka ee u xushaan sidii xitaa khubarada rankaas kaga hadlayaan waa kuwa markaasi ka faallad arrimaha qoyska tilmaamay sheegayaan in ayba jecel yihiin dadka xunxun ragga xunxun ee nooca loola jeedo natiijada taasi ayaa markaas inta badan ka dhalataa waxayna noqotaa in markaasi ay dhibka dabcan dhib ay gacanta la galaan mise dhibaato ay gacanta la galaan waxaad aaminsan tahay in jecelka uu qof bedeli karo haa sax wuu bedeli karaa laakiin qaabkuu bedeli karaa waa qofka markuu fahamsan yahay nolosha waa qofka markuu fahamsan yahay mustaqbalka waa markuu fahamsan yahay waxay ka kooban tahay reerka gabadha iyo reerka wiilka marka uu dabcan waxaasoo dhan uu ka kooban yahay ayuu fahmi karaa dareemi karaa waxay tahay bedelka ama guurka inuu wax badan bedeli karo qofka isku mid ma aha ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay xadiidada way ku sheegeen dhegaystayaal markuu qofka marka nolol u yeesho mise guur u yeesho in wax badan ay bedeli karaan laakiin haddana waxaa sii jiraan kuwo markaasi aan isbedelaynin dhibaato kale laga yaabaa in reerka qoysaskaay ku keenaan dhegaystayaal waana tan dhibaatada dabcan aamin waa dabcan qofka inuu waa aaminitaankaasi qofka iska aamino in jecelka wuxuu bedeli karo qof waliba waa qof asaga siduu iska doono waxna waa bedeli kara waxna ma bedeli karo waa dhibaatada culaysada ka mid ah in fikradaasi ugu xunxun ee haweenka badankooda ay halis geliyaan islamarkaana ay sababta in ay dhibkan dhegaysal ugu dhacaan dabcan qof xun dadka iyaga ayaa isbedeli kara marka ay doonaan ama ay rabaan jaceylku wuxuu qofku markaasi ka dhigi karaa keliya mid wanaagsan balse kama bedeli karo qofka uu yahay dhegeyste waana asbaabaha iyo astaamaha dhegeystayaal saaka barnaamijka diiradda ku saari doono arrimahaas aan afgorfeyn doonaa ka faalloon doona dhegeystayaal qodobada saakaan ka hadalnay laakiin marka hore io ogolow inaan soo qabto mid ka mid adeyga qaybta barnaamijka ka ah geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareeday abid muddo afartan sana ilaa horaantii sanadkan waa sanadkii hore labada kun laba iyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga yohanes yaar ayaa kusoo goobaha kala duwan si ay dadka abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysasku ay abaaruhu saameeyaan geeska afrika balse yohanes yaar waxay iminka la daaradhacayaan baahida faraha badan ee dadka hadda ay haysato yohanes yaar waxay kaashatay shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado ka jawaabidda abaaraha dhegeys ma la socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karto qoysasku abaartu saamaysay yohanes yaar waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran waxay aad u saamaysa nolosha caruurta dad aad u tiro badan waayeelo isugu jira dhegeystayaal iyo caruur aad u yaryar hooyooyinka caruurta iyo dhalaanka hooyada wallac ah iyo sidoo kale hooyada xaamiliga ah ama xaamilada ah dhegeystayaal waxayna dadkaasi ku qasabtay in iskaga soo baxaan ama iskaga soo hayaamaan ayagoo baadigoobaya biyo baadiyo hoy dhegeystood caawin kartaa qoysaskii abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point ee safaricom waxaad qaraacaysaa xidig hal laba lix afar gees ama star one two six hash kadibna waxaad ku sirrifanaysaa okay lipana bonga point okay aad ku sirrifanaysaa baybil ayaa ku sirrifanaysaa business number kuu soo baxaya dhegeystayaal kadibna waxaad qoraysaa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed okay aad ku sirrifanaysaa waxaana ku soo baxaysaa business name waxaana gelinaysaa star f m dhegeystayaal okay aad ku sirrifanaysaa waxaa haddana ku soo baxaysaa dhibcahaaga intaad doonayso aad deenayso inaad ugu taakulayso ugu tarto waxaa dadkaada ehladaada qaraabadaada dhegeysta adigoo u maranaya shirkada isgaarsiinta safaricom iyo sidoo kale hay-adda qaramada midoo qaabilsan qaxootiyeeda unsr kadibna waxaad gelinaysaa laba boqol saddex boqol shan boqol waa dhibcahaaga bonga point dhegeysan ma aha lacag kaash ah ama lacag qofka u bixina ma aha balse waa dhibcaha markaas adiga ku keedmay ama ku aruursamay oo doonayso in dadka wax loogu qabto loogu adeega dhegeysan okay aad ku sirfanaysaa kadibna waxaad sii adaysaa empesa pin pinkada qaaska gooniya kuwa ayaa gashanaysaa kadibna okay aad kusoo dhifanaysaa markii waxaa kuusoo dhacaysaa fariin oo ah inaad markaasi intaas intaas ugu deeqdo dadkaada hiradada dhegeysan ku mahadsan tahay haddaba fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point ee dadka ee abaartu saamaysay hadda unisir waa hay-ad caalami ah dhegeysan ku sugan goob waliba dhegeystayaal aan dib ugu soo noqona barnaamijka mar kale dhegeysan iyadoo dhegeystayaasha inta badan qaadadka teleefoonadan siin doona dhegeysan wax haddaba waxaa keena waa ka fiirsasha la-aanta ee dumarka inta badan ay ku dhaqaaqaan haddaba sida barnaamijkaad ku maqlayseen dhegeystayaal waxaa inta badan qarnigan hadda aynu ku jirno mise dunidan hadda socoto dumarka waa kuwa markaas wajaha xaalado adag dhibaato xooganna kala kuma ragga oo inta badan jeceyl ku beera sidoo kalena aan ka fiirsanin hablaha oo ayagana dabcan aada iskugu milma si ay keliya reer maqoys loo samaysto dhegeystayaal waxaana taasi inta badan ku adkaataa haddana hablaha oo fahmi waaya wiilka ay inta badan ay daba ordi jirtay la sheekeysan jirtay la hasaabi jirtay kadibna nolosha isla qaybsadeen waxaana markaas arkaysaa laba gabdho dabcan waa gabdhaha oo laba ilmood laga dhalay ama ama ilmo intay ka dhalaan haddana ka tegaya waa culeysyada ee hadda inta badan ay wajahayaan taasi waa dareen la-aanta waa damiir la-aanta ee ragga ay fahmi layihiin inkastoo laakiin haddana sidaa ku maqan doontaa mar kale ragga xunxun iyo weliba waxyaalaha ragga gabdhaha ay ku jecel yihiin maxaa keenay haddaba waa inta badan waa dabin loo dhigo dabintaasina waxaa inta badan ku dhacaan hablaha oosan fahmaynin oo sidaa ayaga ragga wax u xooraamaan hablaha sidoo kale aysan u xooraamin ayadoo istanfiirinaynin dabcan qofka faa'iidada uu kusoo korinayo reerka wuxuu kusoo korinayo iyo qofka sida uu ula dhaqmayo iyadoo baaritaan laga doonayo qofkan muxuu yahay muxuu agteeda ka noqon karaa muxuu agteeda ka bedeli karaa muxuuna yahay ma yahay mid dhabici leh ma yahay mid wanaagsan ma yahay mid markaasi nolosha wax ka fahmi kara ee qoyska ma yahay mid asaga gabadha u dulqaadan kara wax weliba ilan dumarka iyo ragga sibna uma ficiltamaan dhegeystayaal laga doonayo in gabadha dabcan haddii markaas wax walba ay ku dhaqaaqdo in ninka laga doonayo in u dulqaato fahmo oo u naxariisto kadib xaaladeeda u dejiyo asagoo buuqi qayli iyo dhibaata iyo aflagaadi iyo caay sidoo kale uusan ku samaynin gabadha waa nidaamka laga doonayo ninka ragga laakiin taasi hadda dabcan ma dhacaan oo ragga waxaa xitaa ragga waxay aad ula ficiltamaan dumar oona isku mid aysan ahayn laga doonaya inta badan war dabcan markii xitaa wiilka la waaninayo oo wax walba loo sheegayo waxaa la leeyahay war gabadha ka roonow war gabadha hala ficiltamin war gabadha wax waliba waa dumar u dulqaado wax waliba adiga dabcan xalli oo xalkeeda waa inaa markaasi aad qayb ka noqotaa ayaa la leeyahay dabcan hadda waxaa dabcan lagu wareersan yahay talooyinka wiilasha la siinayo halkee ka martaa maxayna inta badan ragga ee dabcan dhibaatada iyo culaysada haweenka ugu keenayaan maxay tahay taasina waa hadda dhibaatada jirto oo inta badan looga faa'iidaysanayo markii la arka gabadha in ay jecesha wiilka mise aad ugu xiisayso ee haddana ay ka tegaynin ee u hayso caruur wuxuuna markaasi doonayaa siduu doono inuu ka yeesho ku tunto taasina marna inta badan dabcan uma dulqaataan qaarna waxay markaas ay ku dhacdaa dhegeysa markay ninkii wanaagsana ay kasoo togto oo ay nin kale gacanta u gasho waxaa taasi ay ka shalaytaa kawa dabcan ay shalaata shalayta ay ku noqotaa xiriirkeedii ay iska xumaysay ninkeedii ay kasoo tegtay caruurta u haysay kadib markii loo sheekeeyey mise waxyaala kale looga sheekeeyey mise been loo sheegay mise qaladaad keli dhacay inay markaas ugu dulqaadamaysay kasoo tegtay markaas laga yaabaa in nin kale ay gacanta u gasho ooba ka dabcan ninkii hore uun uu yahay nin janno ah nin boqor ah nin wanaagsan laakiin inta badan ma fahmaan naxariista iyo raxmadda markay dumarka haystaan oo nin fahmi karo nin u dulqaadan karo dabcan marar qaarna waa isma qaadanayaan dumarka waa lagu inta badan waxaa leeyahay qaarna waa ayaga siday doontaan marna waxay rabaan nin ku qaylinayo marna waxay rabaan nin ka aamusayo u dulqaadanayo laakiin dhinacyada kale duwan markii loo fiiriyo gabadh ayaad markaas laga doonayaa in ay ayada ay ka waantoodo fiiriso bal horta qofkaay gacanta u gelayso bal horta qofkay u dhexayso bal horta qofkay ay dabcan ay caruurta u dhadhalayso waa inay marka hore iska ogaataa intay tilaabo qaadeen ma aha saaxiibtaya la guursaday ma aha walaashay iga reer baa la guursaday ma aha gabadha jaarkaa la guursaday ma aha gabdhihii adeeradii dhammaan baa la guursaday taasi taasi way ka weyntahay dhegeystayaal inta taasi waxaa badinka u keenaya ama intooda badan u keenaya hablaha inay markii dambe qaataan rag xunxun ama rag xun inay markaas gacanta galaan si keliya ay u guursato ay loo maqlo heblaay way guursatay taasi laakiin ma aha waa caqabadaha hadda inta badan ay sii kordhayso ay sare usii bacayso oo hadda dumarka ka dhigayso in caruurta ay gacanta farqaha loogu xiro dhegeysta tani waa dhibaatooyinka maalinlaha maalin weliba soo kordhayso soo baxayso dhibaatada haweenka keenayso waa dhibaatada haweenka qaar dabcan qarka ku saaran yihiin kusii kordhayso inay mar kale ay sameeyaan isla qaradkii markii hore ay ka badbaadeen ama sidoo kale xiriir xun ay gacantu galaan si kastaba habaatee in dusha markaasi ay kaga ogaato intay tilaabo qaadin waa tilaabada ugu koowaad laga doonaya gabadha haddaba waad joogi kartaa oo dabcan gabarnimada waad ku weynaan kartaa waa sax laakiin waxaa lagaa doonaya in marka hore bal qofkaa la xiriirayso qofkaa la hadlayso qofka ayada dabcan doonaysa gabadha inay u dhaxdo qofkay doonaysa inay u ilma dhasho waa inay marka hore bal gabanan dushay ka ogaataa kala socotaa baaritaano ay ku samaysaa bal qofkan dabcan dabcigiisa iyo waxuu kusoo kordhin karo iyo wuxuu markaasi nolosha ka fahmayo iyo iyo dhibdhab ahaanshihiisa inay markaas u kurgasho ayaa muhiim ah iyadoo baarayso si dhowna u baarayso keliya gabadhan in mustaqbalka uusan ka xumaanin u noqdo midka wanaagsan ee la kaashato saaxiibadeeda oo markaas qoyska ah inkastoo saaxiibada qof waliba laga doonaya inay faraha la gasho mise ay la kaashata ma aha laakiin waxaa laga doonayaa inay si dhow saaxiibadeeda weliba walaalaheeda inay markaas ugu dirto si dhow ay ugu sheegto weliba labada qof ugu dhow ayaa laleeyahay ama ay la kaashanaysa leedahay labada wiil ugu dhow ama kuwa ka weyn ha ahaado mise midka ayada kuxuga ahaado laakiin si caqliyan ah ay ola sheekaysanayso una sheegayso bal inay baaritaana kusoo samayso ogaado balwiilkan suu yahay ma yahay mid markaasi nolosha markaas qoyska wax kabedel kara dhegeystaan haweenka badankooda dhegeystan oo kuwa dabcan inta badan la dhibo oo dhibaato lagula kaco waxaana markaas kula kacaan ragga oo inta dabaqa sida horaan inagu sheegay ay farqaha u galaan mise dabin ugu dhacaan taasina waa sababta markaas ugu weyn ee daremaan in ninka markaas uu rabo ama uu rabo ama uu u baahan yahay iyadoo aan markaas dabcan ka fiirsanin ama aysan ka fiirsanin ama si taxadar la-aan ah oo hore markaas laiskugu raaco oo gacmaha laisqabsado waa dhibaatada culeysada keliah marka hore waa lawada qoslaya marka labaadna waa la qoslaya marka saddexaadna gafuurkaa laisku taagaya mise waa laisku xanaaqsan yahay gabadhii ma aha wiilkiina ma aha waa culeysada hadda inta badan taagan waxaa laisku xanaaqsan yahay lama garanayo haddii adig gabadha ku xanaaqsan tahay ma adigana ma gabadhii baa la xanaaqaysaa hadda ragga dhibaatada iyo cuqubada ku dhacda ayay yihiin dhegeystayaal ee ragga haddii gabadha uu arko ayadoo xanaaqsan asagana waa uu xanaaqsan yahay bal ma weydiinayo oo ma odhanayo maxaa kugu dhacay maxaa ku daaray maxaa dhibsanaysaa maxaa ku daaray oo qoonsanaysa oo qoonsatay ma wax dhibkay ka socdaa ma dhinka dhanka aday ka socdaa ma xanuunsan tahay dabcan waxaa leedahay inta badan laga doonayo ayaa rabaa ragga in ay ay xooraamaan gabadha bal waxay u xanaaqsan tahay iyo waxay tabanayso laakiin taasi hadda waxaa leeyahay tii ma aha oo dhanka haddii gabadha u xanaaqsan tahay wuxuu leeyahay dabcan waxay u xanaaqsan tahay danteeda u xanaaqsan tahay asagana tiisa ayuu ka qabsanaya oo laisma weydiinayo hadday tilaabo gabadha qaado asagana tilaabada la qaadaya hadday wax samayso waa uu la samaynaya hadday dabcan afka waxa ka dhacdo asagana waa uu caytamaya dabcan waa arrimaha hadda inta badan dhallinyarada ay hadda samaynayaan waana qoyskee lagu leeyahay intii dabcan laisxasilin lahaa laisdejin lahaa laisku dhimir dabcan dabcan wax laisku sheegi lahaa laswaanin lahaa gabadha waanin lahaa uu noqon lahaa nin markaasi ka firfircoon gabadha oo lamid uusan noqonin haddii taasi ay ka baxday taasi hadda keenaysaa in ay ninkii wixii ka ogeed ama ay ka baratay ay gurigaysan kala kulmaynin haddii taasi ninka uu caddeeyo inuu markaasi uu ku baahan yahay waa inaad markaasi xaqiijisaa marka hore inuu daacad yahay ama uu markaasi dhab ka yahay rabitaanka islamarkaana uu yahay qof mustaqbal u baahan oo mustaqbal doonayo in reerkaasi uu ku ballaarin karo reerkaas wuxuu kaga qaban karo reerkaas horumar uu ku gaarsiin karo waana tan laga doonaya gabadha inay inta badan ay baaritaano xoogan ku samayso ogaato inaysan deg degin oo ka fiirsato guurka oo sidoo kale uusan ka xumaanin ma aha isbuuc baan wada soconnaa ma aha bil baan wada soconnaa ma aha sanad baan wada soconnaa waxaasoo dhan waxaa kaaga qiimo badan kaaga roon inaad marka hore ogaato sida dabcan inta badan wiilka looga baara gabadha maxaa loo baaraa wiilka gabadha oo loo yidhahdaa qoyskay ka dhalatay maxaa gabadha see tahay ma gabadh wanaagsan ba ma gabadha see tahay ciday ka dhalatay qoyska dabcan inta badan haa maxaa loo sameeyaa waa la sameeyaa inta badan maxaa loo sameeyaa laakiin waxaa la ogaanayaa gabadha waxay tahay waxaa la ogaanaya gabadha dabeecaddeeda waxaa la ogaanaya bal qoyska ka dhalatay waxaa la ogaanaya bal halka ay dabcan ay gabadha dabada ku hayso ee kasoo jeedo ayaa la ogaanaya maxaa adigana kuu diiday si markaas inta waxaa loo diidaya inuu wiilka guurka uusan ka halaabin inta waxaa loo diidaya inuu guurka uusan ka burburin inta waxaa loo diidaya in dhibaato ula gelin inta waxaa loo diidaya in uu qoomamaynin maxaa adig kuwaa ku diiday sida kuwaa loo jecelayay maxaa adigana lagu diidayaa inaad markaas kelinimo oo ku noolaatid ma ahan dembi oo qofka waa dembi ma aha wuxuu ilaahay qofka u talagalay waa ilaahay baa u qoray wuxuu ilaahay kuu qorinah dabcan ma helaysid wuxuu ilaahay kuu qoranah dabcan waad helaysaa xitaa cid waliba isku day inay kaa hor istaagto kaama hor istaagi karto cid waliba doonto inay balaayo kaa sheegta waxba kaama sheegi karaan oo waxa ilaahay uu kugu talagalay oo uu kugu talagalay waa in kelinimada ma aha ama aad ku noolaatid ma aha dembi inta badan gabdhaha dembi a looga dhigaa oo laleeyahay gabadha way weynaatay gabadha wakhtigiinay gaartay gabadha sidan laakiin calafka ayaa meeshiisa ku jira iyo weliba laga yaaba gabadha inay bal fiirsanayso qofka mustaqbalkeeda nolosheeda iyo herkeeda wax ka bedeli kara dhegeystayaal waxaa laga hadlayo waa sanada soo socda lagama hadlayo laba sana lagama hadlayo saddex sana waxaa laga hadlayo waa sanado fara badan waa konton sana waa lixdan sana waa siddeetan sana waa sagaashan sana dhegeystayaal xitaa labada qof ay aad agtooda isku waayeelo ku noqonayaan waxaa laga hadlaya gabadha ay ka fiirsanayso heerkaasi mustaqbalkaasi ma aha balse in maanta gafuurka laisku taaga laiskala kala tego iyadoo laba maalmood laisqabo ama labada maalmood guriga la wada joogo waa culaysada dhegeystayaal gabadhan waxay ku noqonaysaa in markaas ay ka shalayto shalayte xoogan ay ka muujiso ayna tirahdo nin xun ayaan faraha la galay nin aan wanaagsanin faraha la galay waan degdegay oo dabcan waan ku fududaaday taasi waana shalaytooyinka inta badan gabdhaha ay bixiyaan markay rag ay ku xumaadaan natiijada taasina waxay ka dhalan kartaa noqon kartaa in markaasi ay gawran ay dhib dabcan dabin ay inta badan ay u galaan ragga xun oo ayagoo san ka fiirsanin dhegeystayaal haddaba waa dabcan inta badan jeceylkuna wuu isbedeli karaa ama qofka jeceylka asaga bedeli karaa oo ah ka sugin in qofka qofka kale uu wax ka bedelo haa wuu ka bedeli karaa haa laakiin haddii markuu qofka qof kale uu ka bedeli karo waxay inta badan ay ka go-an tahay in asaga qofka hor nafsadiisa uu fahamsan yahay inuu isbedeli karo markuu qofka uu qanacsan yahay mase qanaaco ay ka muuqato ama qofkan uu ka aaminsan yahay in ama nolosha uu ka aaminsan yahay in wax waliba ay isbedeli karaan waxay ka go-an tahay asaga in horta ay ka bilaabato markii asaga ka dhaadhacsan tahay fahamsan yahay inay tahay wax waliba in bedelitaan ay ku imaan karaan tilaabo waliba iyo weliba tilaabo weliba uu qaado waxay noqon kartaa in marka hore asaga iska bedelo taasi waana nolosha qeybka ka mid ah in dhegeystayaal in qoobaha waa dabcan nolosha ka mid ah in labada qof ay nolosha ku wada fahmi karaan isbedeli karaan dhegeystayaal laakiin haddii qofka markaasi qofka qofka kale xirxiray mise ninka uu xirxiray gabadhan ay furfuran tahay waa aad bay u adkaanaysaa waana ku cuslanaysa gabadha inta badan waxaa laga cudsanayaa labada qof haddii ay xirnaanayaan inuu marka hore ka roon in gabadha ay ka xiran intuu ninka xirxiraana dabcan waxaa leeyahay ma fiicno in haddii ninka u xirxinaado gabadha waxaa leeyahay waa isxumaynaysa laakiin gabadha dabcan marre laba qof ma ficiltamayaan haddii la helo ninka oo markaasi furfuran wuxuu markaasi furfuri karaa gabadha laakiin haddii la arko nin xirxiran dabcan gabadha ku adkaanaysa inay furfurto waxay noqonaysaa kow in marka hore ka cabsato laba waxay noqonaysaa in welwel ay ka qabto saddex waxay marka hore dareem saddex marka saddexaad waxay dareemaysaa in uu ninkan reerkan ama qoyska uu ku qanacsaneen marka afraad waxay dareemaysaa in ay ayada soo show show bay meesha soo gelaysaa inaysan u qalminba in rankan maxaa ilan hadduu faraxsanaan lahaa hadduu dabcan jawi degan uu ku jiri lahaa wuu la kaftami lahaa wuu la ciyaari lahaa wuu su-aalo weydiin lahaa laakiin ka waran hadduu waxba uusan weydiinayn la hadlaynin gabadhana dabcan waxay markaas isku beeraysaa cuqdad oo waxay sheegaysaa nin maxay ku leeyihin inta badan nin xirxiran nin furfurnayn ayaan abbaaya la hadlaa oo dabcan aan faraha la galay oo gurigu ii joogaa dabcan nin marka nin farfarxaani ma aha xitaa gabdhaha qaar markay dhahaan saaxiibay maanta ku imaanayna ku soo booqaynayna waxay leedahay saaxiibay waa mashquulsanaa ayadoo og og xaaladda guriga ka dhex taagan iyo inay markaas farxad aysan ku haysanin guriga waa dhibaatada iyo culaysada dhegeystayaal inta badan hablaha ay kala kulmaan waana cawaaqica xaqiiqda jirta dhegeystayaal hadda taagan haddaba dhegeyste taasi maxaa keenay maxaa zamankan maxaa keenay dhibaatadaasi iyo xaaladaasi dhegeystayaal in inta badan ay kala kulmaan hablaha maxaa keenaya maxaana culayskan dabcan u sababaya in ay rag xun ay faraha la galaan dhegeystayaal dhegeystayaal maxaana u keenaya dhibaatadan maxay ku noqon kartaa maxaana dabcan lagula talin karaa si dhibaatadan culaysadan looga saaro hablaha dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan muscab ismaaciil yuusuf bakad dhegeystayaal hay watahay yuusuf oo dhegeystayaasha dabcan waxaan filayaa qodobkan aad ku xisaab badan inay fikradoon la soo wadaagi doonaan weli ku waaya aragta sababtoo waxaan isku barbardhigayna waa xilliyadii hore iyo xilligan oo haddaanu sheegin inay soo bateen dhibaatooyinkan dumarka iyagu inta badan raacaya ama jeclaanaya ka agdhowaanaya ragga xun ragga xunna waxaanu ku tilmaannay dabcan ma ahan waxaanu ka hadlaynaa si guud laakiin qaar waaye ama inta badan ragga xun dabcan aan reer ka dhaqaynin mas-uuliyadda aan markaasi mas-uuliyaddooda aan ka soo baxaynin sidii loogu talagalay nin ahaan markaasi aan aan ahayn waxa guud ee maanta aan ku hadlayna yuusuf waxay tahay prevention is better than cure yacni marka hore ka baaraandegyaa luu leeyahay ka digtoonow waxaa luu leeyahay mar walba cudurka intii daawo a qaadan lahayd waxaa kaasii wanaagsan marka hore inaad ka taxadirtid intuu kugu dhici lahaa hergabka intii aad micnaha daawadiisa aad qaadan lahayd ama malaariyada waxaa marka hore ku wanaagsan sandarwo xiro kaneecada ka dheerow wixii keeni lahaa ka dheerow sidaas ayaa ku wanaagsan u leeyahay haddana waxaanu ku leenahay intii hadhow aad qaylin lahayd intii stress aad heli lahayd intii aad dhihi lahayd nin ayaa xumeeyey marka hore waxaa lagu leeyahay ka baarandeg ka fiirso kii wanaagsanaa boqolaal kumanaan iyo malaayiinba aan dhaho baa wanaagsan oo markaasi sidaanu sheegnay yuusuf bakad uu ka mid yahay ayaa markaasi taagan ee raggaas raac baa lou leeyahay dabcan inta badanna diirad waxaanu saaraynaa waa gabdhaha yuusuf oo maanta gabdhaha ayaanu diiradda saaraynaa ragga iyaguna yana dhihina dee maanta waanu la farfiiqayaa dabcan wixii jiray aanu ka hadlaynaa waa tahay muscab eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibka ugu horaan siinayna star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
yuusuf iid mascad subax waxaa wanaagsan oo cabdi aadan wacan wanaagsan cabdi aad baan kuu soo dhaweynaynaa aad baan idin salaamayaa saaka arrin la yaab laho aad iyo qosasiisin ood faraha la gasheen warka adig naftiina waktiga iyo shaqada way arag idinka dhigtay aad iyo aad
marka annaga naftana xibad baan ka qaadanaynaaaba cabdi nin wax badan og ayaa tahay dabcan sidaan intaan kaa fahansanahay aad iyo aad bal maxaad inugu soo biirinaysa waxaas dhihi kartaa dumarka maalmahan raggii qaloocsanaa bay jeebka ugu jiraan baa leeyahay horta ma sacdo wallahi haddii loo fiiriyo dumarka maaragtay xagga ragga keli xun ma oho ayaga ayaga nafto ragga naftiisa qaar baa khasaara oo khasaaraha labada dhanba way qabsataa mhm marka ma- hal dhan keliyaha maaragtay sheekada looma wada seexin karo inkastoo hadda uu hadalkiina u yar badan yahay xoogaha gabdhaha inay ku dhacdo laakiin ragga naftiisa way ku dhacdaa iyagoo daacadda ayay maaragtay ay guradda la galaan meel xoogaha yara khariban oo gabadhii oo soo naftiisa aan- aan aad u- uga fiirsanin waa tahay gabadhana way ku dhacdaa waa sax weeye oo ma- hadalka waad noo dhamaysteen oo waxaad tireen heblaaya as iyadoon heblaaya hortaa la guursaday oo ay- ku dhac ahaan bay horta badanaa ay u soo doodahayaan mm marka waa run oo waxyaalahaas horta badanaa boqolkiiba sagaashan waxaa keentaa dhanka marka hore haddii maarata xagga sida diinta maarata ay qabto haddii xogaha laga fikiro laga istaaga dhankaa laga istaaga oo oo dhalada eh, eh, talada talada maarata lala wadaago dadka ehelka u ah oo sida masalan masalan em, hadda ka hor eh, tareerin ayaa waxaan waxaan ku marnay oo laleeyahay saddexeeye yuu jirin haddii lacalla saddexeeye uu imaado ha noqdo waalidka waalidka ama ama gabadha ama ama dhankaaga labada waalid waa tahay marka haddana yacni ay kugu dhicin int- intaad isku- aad isku daydo inaad la wadaagto saaxiibkaa oo kale saaxiibkaa waxaa laga yaabaa galangeli uu taagan yahay sidiisa oo kata hataa uu kula doonayo inaad isla meelihiina isla yara isla qashin rugtaan uu kula rabo oo godkan aad oga baxda isu doonaynin baad iska dhici kartaba aad iyo aad laakiin wa- laakiin waalidka waxaa xaqiiqo ah inuu khasaaraha uu ka dadaalayo oo uusa rabin mm marka talada nafteeda marka hore way ku jirtaa in aan lagu darsanaynin waalidka oo arrintaa maaragtay aan si si si fiican aan loogu aan dhidabada loogu taagan waa tahay marka eh, ta tu nafteeda way soo geli oo marka hore waxaa laga yaabaa labada qof iyagoo iyaga isdayaanin in waalid uu n- sahanka uu noqdo uu keeno nafteeda taa nafteeda dhaawacyada qayb bay ka noqotaa way keentaa inkastoo ay badneen waayahan haa waayahan laakiin ma badno haa marka hadda badanaa waxaan u gurguurin oo u dhawaanan u badan dhankan oo labada ruux iyagaas oo sahankooda ah haa marka sahankaa naftiisa laakiin waxaa ku fiican oo runtii oo hadda khaladaadba keenahayo ha laga istaagaan leh xagga xagga maaragtay talada dadka ehelku ohe u danqanhaya u diirnahayo Mhm.
ha la wadaagaano nafteeda taas nafteeda waxaan qabaa inay yaraanayso khasaarahan faraha badan waa tahay maxaa jira haddii wiilka gabadha uu xumeeyo oo shalina aabbaha lala wadaago taladaas uu qayb ka yahay hataa khasaaraha badan iyo dhibkaa dhaawaca waxaa dhayahay oo yaraynaya eh, eh, wiilkaa dhanka dadka oo ehelku ohe aabbaha ah mm marka gabadha nafteeda waxaan dhihi lahaa taa nafteeda yay la dhuumanin wiilkanaad heshay un dadba iyo nafteeda yay dhihinin mm ha kala wadaagto dhanka waalidkiisa ha maarata ha- ha- maarata runta ha kala wadaagto yay yay cabsanin maadaama waxaan wax rasmi oo mustaqbalka nolosheeda ay ay ka ka dhowrayso hadday haddayba sheekada tahay waxaan dhihi lahaa waxba yay yay yaraysanin inkastoo xogaha xishood uu iska yara jirahayo oon ognahay aha thank you wiilka wiilka naftiisa yuu farabaxsanin asagoo naftiisa khasaaraha wax ku dhici asagoo naftiisa hadhow meesha maxanti baa ku burburtaa maal baa ku buraa wixii baa ku soo noolaa marka hadhow isla hadalka qayb boo naftiisa ka noqonaya asagoo naftiisa yuu qarsanin a- oo arrinta aan dhihi lahaa oy wax ku hagaagi lahayn inay taas aad baa mahadsan tahay aad ayaan aad u jecla thank you cabdi wuu mahadsan yahay dhegeystaha xiga star f m hallow halo assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
walaalkay musacb waan ku salaamo adiga yuusuf bakar waanu ka qaadnay walaal
waa xamdi isa kaa soo wacay haye xamdi
horta arrin wanaagsana maanta ka dhawaajiseen mm
marka ani waxaa la dhihi lahaa barnaamijka iniga aad soo jeedinaysaan baaba ku filanba waana intaasaa ku filan aan dhihi lahaa iyo iyo iyo wax sheeg waa tahay
haddana waxaan sugaynaa dadan naga waaye aragsan annaga oo maxay hayday naga caqli badan oo guurka soo maray oo naga waaye aragsan aan sugaynaa inay fikirkooda fikirkooda ay ka ka dhiibtaan aad iyo aad
marka aniga waxaan dhihi lahaa waxaa horta keenaayo dadka oo maxay ahayday nolosha bini'aadamka aan ka garanaynin guurka noloshiisa aan fahamsanayn waa dadkee dad isguursanaya mayaa loo jeedaa haa dadka isguursanaya dhalinyarta dadka isguursanaya waayo qofka isagoo qofka baranin dadkiisa baranin ee wanaagiisa ba- baranin diinkiisa baranin akhlaaqdiisa bada- baranin oo maxay ahayday familku kasoo jeedo yacni famil wanaagsan oo dad adig ehldiina oo maxay ahayday hilib macaan oo nasab fiican aan garanin baa laga yaaba labadii qof inay maxay ahayday ayaga marka isjeclaadaan ay dhahaan maxay ahayday sheekadooda halkaa ku dhamaystaan waa garta
marka dulqaadkana maxay ahayday as- iyadana way fiicanta in labada qof ay isku samraan oo ay isku dulqaataan haye
midda kale qofka markuu guursanayo waxaa la rabaa qof adiga kaa waaye aragsan oo guurka soo maray inuu qofka qofka kala tashto oo maxay hayday asagoo guurka kasii haysto wax kasii haysto oo wax ka garanhayo inuu guursadaa fiican Mm.
marka taladayda aniga saa ayaan dhihi lahaa waa salaamaya walaalkey aad baa maas qaaliga thank you xamdi mahadsan tahay qoryaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee naga socday dhegeystayaasha kale ee qadadka ku jiro ayaan dib ugu laaban doonaa waxaanu ku weydiinaynaa dabcan maxaa kalifaya kuna kalifaya dumarka qaarkood in mar waliba ay u jaanjeeraan una dhowaadaan ragga aan ku wanaagsanayn guurka mas-uuliyadda ka soo bixi karin eena ugu yeerino maanta ragga xun dhegeystaha qadka ku jira daasisid yuusuf star f m hallow
Hello, salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
Hamdulillah Ethiopia.
waa kusoo dhaweynana saaxib
Barnaamijka daawo gudaha gala.
mm.
Muddo gudbaya hadda wiilka laga hadlayo.
mm.
Horta Allah Soomaalida waxay rabaan shaqada ugu jeeda gudiga ay jeeda.
haye
Gabadha kama waa fikiraysa ay tiinka dambe waxay fiirin wiilka cado kala soo weyn wa.
haye
Wiilka waa qabta inta badan.
mm.
Baatirgii la siinay boqol loo ilaaliyay waa laga barmoose. Bilad iyo wajin kala celin bas soo bireer bay dheen mud gabdhaha.
haye
Marka een sahalaan hadda bil soo duub waxa waxa keenay waa sahalaan.
waa garta
Waxa loo fahmay ma jirtaba.
haye
gaariga laftiis bakinka meesha la dhiga waa la fiiriyaa soo maaha mhm
aniga bas- wasaarada hadda gabdhaha ku dhacaysa godka laba jeer isaga jeer laga qanina waxaa keenya dhiray sahanlaan horta ha sahansadeen oo talada meeshay ku quman tahay ha fiiriyeen waa garta
laakiin haddii dhahaan sidii hadda ku socdaan dagaalka jabaanka nima weligoodba arkin ay la socdaan mm.
ayuuna xaggooda khasaaray keenaan laba dhinac baa u laisku khasaara waa tahay
marka waa aniga horta reerkaa loo saameeyo waana ku salaam aad waa mahadsan saaxib hallo star f m hallo waa tahay waa ka xumahay dhegeystaasi qadka ayaa ka hiiliyey saaxiibada badan ee qadadka ku jira haddaan dib ugu laabano mar kale star f m hallow hallow dhegeyste salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
nuur cabdow meel buura borliga kaasa salaam madeera kaamta ka tirsane nuur soo dhowow
markaan barnaamij hore u gala Mm,
horta bilcaanta awal hore iyo hadda hadda xushmad haysataa xushmadda maxay tahay
awal hore hadda markaad u yeeri heblaay hebel aad leedahay mhm
awal hore marka loo yeera waa utii meeshaan daaw aldhi jiri waa garta raadiyahana ka dherow
waatan waxay leedahay hebel haye
marka hadda waxaa waaye eh, waxyaalo oo laisku barto facebook iyo raadi iyo iyo telefon iyo wax daran waa wax meesha ka jira haye raadiyahana muu ku jiraa maalmahan
haay haye
marka dulqaadkiina waxaa waaye waa qarnaagta waxaa waaye ninka oon waxba haysana waxyaale meel ka soo aruurinaya gawaari fara badan iyo alaabaa laisdaba dhigaya marka meesha ninku amana ninka waxba maayas waxaa saas keenaya waa garta
meeshii markaan guriga naagta la geynaa haye
guriga haddii la geeyey markaa ninka wixii meesha ku keenay wax todobadiba wax lasoo ordi badi nin yar iyo un boqolkiiba un toban mug inta kale waa wax oo midii meel laga kala keenay waa garta
hanti fara badan ee meeshtaa laga malayn haye
meeshan waxaa waaye wixiina ayaan keenay aan wada xamaalin oo isla tacbano waaye waa garta
lafteedu ay soo martay waana ku degilaaya maanta kale intaasoo cuno waana ku dhale mhm
marka sidii hore laisku guursan jirna maba jirta mhm
marka waxaa beentay ayaa keenaya ninka hadda runta sheegaya ninka beenta sheegaana badanaa waxay raacayeen bilcaamaha ninka beenta sheegaa beentii racdo been raad ma layidhi awalba waa garta
midaan oo heblayaa la guursaday adina guursadana waa laablaka waa garta
dhibaatun bay u keenaysaa ma wax kaloo faa'iida leeda male mhm
marka waxaan dhihi lahay aniga hadiiba ilaahay borta awal raasaliida bacdilmaale islaanta deeba ilaahay ba guri asgeliyo meel laga soo jajaafaba ilaahay ba guri asgeliyo waxaa la rabaa inay dhasabarto oy isla xamaashaan oo imaan qajaha keenaan oo warka faraha badan iyo dunuku meel kale si maada iska dhaafaan aad baa mahadsan saaxib
marka ani intaasaan dhihi lahay midda waalidka in lala socdo waa fiican mhm
waalidka maxaa yeele cunugiisa dhibaato ma keenayo waa waa ka fikira wax jira waxaa leeya war meeshaan ka wareega meeshaan cuntae waa garta
marka dii waalid keligiisa la yeelina mm
xumaana maada meesha waxaa la yidhi walaaldiidow turuntura ku dambaysa marka hala alif alif jandhile hala safra waa mahadsan tahay
waanu ku salaamaya thank you nuur u mahadsan yahay star f m hallow
asalaam calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa nin la yidhahdo abuqar cabdixiin la jooga meel la dhaha angabuur la yidhahdo oo mandheera nood ka tirsan haye waa kusoo dhaweynaya abubakar
abubakar maa abukaraa la yidhaha magaca igaa leyn abukaraa la yidhaha
abubakar iyo abubakar ma kale ma kale mid ba
waa kala tahay ha abubakar waa abubakar haye abukarna waa abukar war waa soo gaabiseen show
ha marka waxaan meesha jiraajka waa la socdaa markan waa gudagala haye haye fikirkaadi inugu soo beere waa tahay waa ka xumahay Hal- wacalaykum asalaam waraxma waa tahay dhegeystahaasiina qadka ayaa ka go-ay mar kale waan ka gudbaynaa dhegeystayaasha xiga ayaan siinaynaa fursadda star f m hallow Hal- hallow dhegeyste salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma waa marin oo joogta gaariso maryan soo dhow
anuu lafta dhibkaas u eystay laakiin waan ku sameey hadda ka hor nin baan soo maray haye baan u dhalo igu xumaado waan kala tagnay haddana nin weyn oo adim cinaha aagayid aadisaan hadda ilmo u dhalalaan wada joognaa maasha allah walaa isaga isaga hadda laftiisa dhigo igu haya qayli aflagaado waakan saan rabana kama heli waan iska samraa saddex wiil iyo hal gabaraan u dhala haye
gabadhaas unbaan u samraa maan wiil damba kama lahaan intaan iska furaan iska dhaqaajinaa gabadha hadda waa hili bisel waa shan iyo toban jir oo wiilasha maxaa iyagu
wiilasha hadda wiilasha waxaa waaye maalin bay iska soo saaraayan marka laakiin gabadhaasaan ana hadda u samraa walaa dhibka ay haysta ilaahay baa og waa saan garta rabana kama heli reerkeenaana igu dareen ha hooyo aabba hadda way dhinteen allah u naxariistee haye
marka wallaahi waan iska samraa samar hala muujiyaan leeyahy labada qof mar unbaa guul aada u gaaraysa waa tahay
waa aad baa mahadsan tahay gabadhaasi waa ka xunnahay ee, dhibaatooyinkaasi inoo sheegtay saaxiibada kale ee qadadka ku jira haddii aan dib ugu laabano star f m hallow hallow dhegeyste hallow waa tahay dhegeystahaasi waanu ismaqlaanay ka gudub yuusuf waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow hallow dhegeyste
ha waa ku maqlaa aa soo dhow magacaaga halkaad inaga soo wacayso
magacaygu waa abukar cabdiraxiin oo jooga meel la yidhahdo sangabuur
abukar waan ku soo dhaweynaynaa haye mar labaad soo soo dhow
horta xilligii hore iyo hadda waa kale haye
xilliga hore bal gacanta waxay ahaan jirtay rag waa ka dambeysay dhaxsinaysa oo bahal meeshan oo jeedal oo la subka oo sidii xoolaha la galaba shubalka loo marinaya loo qaadan jiray awal hore yaa
jeedal wax la dhahaa oo la subka oo loo qaadanaa xoolaha subagooda maarat ee
la marina oo la subka oo la gelinaa siribta madaxeeda loo awl loo haysan jiray waa la tumi jiraa ka waddaa
haa awal hore haa haye
haddana wixii ma jiraan oo waxawa haddaadba hadda yara canaanata subaxi dambe waxaaba la tagaa meel la dhahaa shurley la dhahaa haye
ninkaa waagi jiray waa dacweysaan waa booliisaa la tagaa bulub waaba lagu tuura nin mm
markaan awal hore hadda awal hore dadka jeclay hadda dhulka waa halaay waa garta
marka geeda bilcaan la dhihi jiray haqeedaas alla dilaacay hadda haye
raggana waxaa waa sidii soo heli jiray waawaay hadda waxaasa ku dhuumanaa gabashaasa ku jira waa garte ee maxaad is leedahay dumarku iyagu way ku kalifayaan inay mar walba ka agdhowaadaan ragga xuxun
waxaan yani u daardaarmaa soomahan faraa mhm
waxaan u daardaarmaa faraa dumarka inay nimankooda ay waxawaa ka ag dhawaadaan maanta ay iska ilaaliyaan ayaga ay is ilaaliyaan waa tahay aad baa mahadsan tahay yaad- saaxiibada waxaa moodaa weli qaarkood inay barnaamijku ay san fahmin yuusufow dabcan eh, haddii aad dib ugu celiso bal qodobka aan Wasaab.
ka hadlayno aad baad u mahadsantahay saaxiib dhegeystayaasha idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee weli dhegeysanaysan saaxiib yaal daqiiqadaha yar oo kooban inoo soo hartay bal ansiyo dhegeystayaal haddaba saaka waxaan ka hadlaynaa maxaa keeni karaa dhegeystayaal ama wada sidee ay qaadi karaan hablaha si ay dhibaatada iyo hadda waqtiyadan ay la kulmayaan oga bixi karaan dhegeysta anag kama hadlayo wixii hore kama hadlayna dhegeystayaal sheekada iyo waxaa kama hadlayna waa la qaraaci jiray howlaha ma aha laakiin waxaan ka hadlaynaa keliya dhegeystayaal sidee gabdhaha loo badbaadin karaa loo ilaalin karaa sidoo kalena iyadana ama iyadana gabadha ee usoo qaadan kartaa u xulan kartaa qof wanaagsan oo xitaa ma aha barnaamijka aad ku maqlayseen dhegeystan mise aan ka faahfaahinayna saaka in gabadha waqti ay joogto in gabadha ay daahday howlahaasi ma aha in gabadha saaxiibadeeda walaalaheeda wix dhan qaraabadeeda la guursaday ayada ay joogto taasi ayaa nin xun inta badan inta badan keenaysa ayadoo leedahay bal noloshan ka bax oo nolol kale kelinimadan ka bax oo nolol kale yeelo laakiin waxaa laga yaabaa inay inay faraqa u gasho mise daban ay ugu dhacdo nin kale oo aan fahmaynin nolosha waxay tahay waa tan dhibaatada keenayso midna waa dumar ayaga raaxadii ku jiro waa dumar ayaga fahansan mustaqbalka nolosha raaxada ay reerka ku haysteen fahmi waayey kadibna loo sheekeeyey ka baxeen tageen nin kale haddana faraha u galeen waa labadaasoo keliya waxaan ka hadlayno sidee gabdhaha ayagana u fiirsan karaan nin wanaagsan sida wiilasha loogu fiiriyo gabdhaha ayagana gabdhaha sidee loogu fiirin karaa in nin wanaagsan ay gorada u gasho ma faraha ama gacanta u gasho nin dhaqi karo nin fahmi karo nin u dulqaadan karo nin u naxariisan karo nin kolkoolin karo nin galgacayl maxabad siin karo nin u dulqaadan karo nin caruurta loo korin karo se markaas u raadin kartaa dhegeysa waa la ogaan karaa rag badan baa la arkay gabdho badan baa la arkay dabcan rag isku buraaqoobi rag iyo dumar isku buraaqoobin baa la arkay laisku raadiyey iyo weliba gabdho in badan soo dulqaateen soo joogeen ayaa la arkay laakiin wadiiqadee dariiqadee loo qaadi karaa gabdhahaasi lagula talin karaa dhegeystayaal kuwa marka hore dabcan nolosha inta badan sidii rabeen heli waayen hadda ah carmal mise garoobaha ayagana laakiin tii rabbi ee ku dhacday oo aan ula jeedo ninkii inuu ku xumaaday laakiin haddana singolmada mise gabdhihii caruurta ay korsanayaan kuwana hadda way joogaan oo waxaa laga yaabaa inay saakina dhegeysanayaan oo meel fadhiyaan oo ay leeyihiin dhibaatadan weebi jirtaaba laakiin waxay u sawirmanaya gabadhaasi ninka ay la hasaabayso si keliya ah ay u hesho ee ula aqalgasho ee gabadhaasi loo yirahdo way guursatay ayaa laga yaabaa inay ugu daba dhimanayso mana ogo ninka inuu xun yahay oo hadhow ku xumaan karo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan dhegeystayaal daqiiqada yaroo noo soo hartay laba iyo saddex dhegeystaan ka gaarsiinaya dhegeystaha soo dhowo walaalan ku salaamaya magacaaga waa ku salaama halka ku sugan tahay wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa macalin cusmaan aan filaya soo dhow macalin haye haye
horta in badan bay diinteena ka hadashay gabdhaha qaabka loo xanaaneeyo qaabka loo guursadayo wanaagga waa sax hadda zamankaas ku jirna waxaa weeye diinta waa sideedii haye waxba isma bedelay aha waxa isbedelay waa dadka aad iyo aad
nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in badan buu ka hadlay dadka xaafadka salawaatullahi wasalaamu calayh haa haye horta hal waxaa laga yaab leh nin gabar uu qabo ilmo u dhashay oo jidka halaasha ilaahay subxaana watacaala ee uu ka siiyey inuu ku cayaaro mhm
taasu waa jahalina iyo badownimo mhm
midda kale waxaa jira oo diintu ay sheegtay gabdhuhu dee dadku waxay dhahen reer qalooca baa laga abuuray taas maana hadalkoodaa ilaahay qalloociyey waa sax
waxaa la rabaa sabir badan iyo dulqaad midda kale waad og tahay gabadha ninka gabdhaha isku mid maafadla isku mid maaha aad iyo aad
markuu ka allahi wuxuu yiri gabadha markuu ninka guriga ka baxaya iyo markuu soo gelaya inuu qalbigiisa ku farxsiya la rabaa mhm markuu arkayo ul ilaahayga ku manaysa alxamdulilah ilahay baa mahadle waa inuu qalbigiisa isku xirayo waa sax aad iyo aad aad iyo aad xaaji cusmaan wuxuu yiri nebigu markii uu gabadha ninkuu jecel yahay aha ilaahay ow- mahadle ilaahay tan kugu manaysa mahadle waa qalbigiisa ku xiran ba waa sax gacanta madaxa ka saar aad iyo aad guriga markuu ka baxayana wuxuu leeyahay allah asagoo qalbiga ku hayo ka tagay markuu soo galayna adoo usba cishqasan haye
haddee gabdhihii saas ma laga helaya raggan horta ma laga helaya way war gabdhaha saha loo sameeyo waxba iyaga ay sameyn haddee rabaan aad iyo aad
nabigan wuxuu yidhi calayhi salaam salaam salaam ragga ragga uga khiyaarsan gabdhaha uga khiyaarsan uga khiyaarsan waa tahay xaaji cusmaanow maxaa fu- inta badan gabdhaha loo leeyahay nin xun bay gacanta la galaan ayagoo raadinayaan si mustaqbal keliya u raadiyaan ay u helaan waa suurtagal horta ragga ma wada xuma waa sax raggan laa wada cambaarayne waa sax gabdhahana ma wada xuma qayb baa xun waa sax anigase waxaan dhihi lahaa gabadha mar haddii ilaahi subxaana kuu calfay Haa.
awlaaddaay dhasha Ah.
horta dee ja- horta markuu aayadda qur-aanka jacala baynakum madad waraxmatan aad iyo aad marna waxaa laga hadlaya ee, intaysan caruur dhalin marna markay caruur dhasho waa sax mawadada iyo kalgacaalka waa laba dhexdooda raxmaddana waa caruurta aad iyo aad aad iyo aad aniga mar walba waxaan dhihi lahaa inkastoo nabiga ka hadlay calayhi salaam uu yidhi sanadka laba iyo toban gool dawlad taagan tahay od waa ka siisa abaal kama helaysa waa sax ha la jeclaado qalbiga ha loo dhumo wax kastaa la siiyo hala wanaajiyo gabdha ayaa aad qalad madaxa loo salaaxo aad baad umahadsan tahay xaaji cusmaan cusmaan ifo dhegeystahaas umahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow
halo waa ku salaamaya waatee
waxaa la dhaha xaliimo xaliimo halkay ku sugan tahay wajaar xaliimo wajeer ka waran saaka
alxamdulilah wajeer eh, xaalada waa dhegdheg soo ma ahan alxamdulilah waa la fiican yahay xaliimo barnaamijka ma la socotay haa haye
guurkaan kaaga sheekayna ii sheekee
guurka waxaa waaye aha
horta wax adi aad samaysato ma jiraan waa sax
qofka kolka hore wuu istirtira waa sax
marka gacanta aad soo gashay uu marka kugu qalloocana haye
waxaa waaye horta maanta hadda rag maba jiro bilcaantaaba yararoon haa haye rag maba jiro yani irmaanka unbaa laga rabaa ilmaha una kaa dhala waay waa sax haye
haddii ilma waxaa laga noolaan kala moog haa meesha ilmahay ku jirtaa moog aad iyo aad ragga kulli ma wada xumo laakiin sida badan aha
maanta waa rag waa la afgaran la'yahay haye
marka waxaa waaye allah noo toosiye gabdhaha lambar ragga uguma dhagnaay wiil yaroo qurux badan unbaa arkay bacdi gadaal uma fiirin karto waa ilmo yar yar maxaa yeelay wixii wax la baara oo buug ku yaallo magac laga baara ma aha laakiin in lala baaro ma aho haya xaliimo gabadheed oo kale la fiirso na dabcan oo lala eego gabadha bal dhinaca la rogrogo la eego dabcan gabadha mustaqbalkeeda fog la fiiriyo ma aho oo maxaa la baaraya sida mara dukaan laga gadana dooqaada la imaada la dhehe dooqeedii haddaa hesha way qabsane waa saas miya haa d- adduunka dadka dhala u baari jire hadhowna kuus adiga kugu soo noqonaysaa hadda adigaa lagu yiri waxaa kaala baaraa lagu dhahay marka mara dukaan laga gada ahaan kor baad ka fiirin bas sheeko kale maba jirto aad baad mahadsan tahay maama xaliima haa shukran rewajeeran waan salaamaynaa xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow
الله السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu magacaygii xasuusi ما منيرة من العيال من العيال iya
ما منيرة maama muniira soo dhowow maama muniira waan dhow yusuf ma kada nirtaysiin galmaadaan gisow dhow haye
horta waxadaan iska baari kara Haa.
waana baari lahay laakiin qalinka alla lama baari karo waa sax haye singolmadaate adiga maanisin galmaadaan yaa maxay ku dhacday abo waxay ku dhahday qof horta bini'aadanka islaamka waa shay qaali waa sax wiilkaana isguursanay Waa- dheeraan ahayn adduun ayaan badanaan soo waday adiga.
aad iyo aad marka dilkii iyo caruurtii labaan u dhalay waan u sabray kii saddexda anoo sideed bila jeen kala fanya haye
marka haddii cilmiha biilkooda lagu kari waayo waranta ka kaca meesha unbaasa dhiya horta waxaan dhihi lahay calafka ilaaha og laakiin balwudda nimankaan bay halaiska ilaaliya haa ragga balooda hal hal iska ifogeeyaa leedahay si wanaagsan aad iyo aad marka waxaa waaye meesha fiican alla aqaani meel fiican allah lagu toosiya nintaan nin hadda kaas ka arkay haa ninoo dhan yusuf bakada walahi waan ka dheeragsana ma fahantay aad baad umahadsan tahay weli weli wax ma arakin kaa waad mahadsan tahay wallahi waan ka dheergagsana been kuuma sheegayo shukran shukran ku ku ku fiican laga yaabo inuu ku dambeeyo adeerow
he waan in salaami adigo musaabsan shukran aad baad umahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari intaana dhegeystayaal barnaamijkan sii guda- aan sii gudagelin saaxiibadana sidoo kale qaadka telefoonada aan siinin Waxaa iminkan iyo ogolaada dhegeysan inaan soo qabta mid ka mid adega qaybta barnaamijka ah shirka waa geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareeday abid muddo afartan sana ilaa horaantii sanadkani kasoo gudbinay labada kun labiyo labaatankii hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hooy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga unisr ayaa kusugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaysay ay u siiyaan gargaar qoysaska abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse unisr waxay iminkan la daaladhacayaan baahi badan ay dadka iminkan wajahayaan unsr iminka waxay kaashanaysaa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado ka- waa kajaawida abaaraha dhegeys mana socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karto qoysaska abaartu saamaysay u n h c r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayaa waxay iminkan aad u saamaysay nolosha caruurta dadka waayeelada hooyada dhalaanka hooyada xamliga iyo sidoo kale dadka dhegeysta caruurta shanta sano ka yar waxayna baabiisay dad aad u tiro badan kala geysay kana dhantaashay abaartii daraadeed ee muddooyinka u dambeysay ee wadanka markaasi ka taaleen waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayamaan iyagoo baadigooba iyo baadiyo biyo iyo dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point adigoo adeegsanaya dhegeystayaal bonga point mar kale aan kugu celinaya dhibcahaaga bonga point ee safaricom star one two six hash ama star ama xidig hal laba lix afar geys star one two six hash aad garaacaysa kadibna okay aad ku rufanaysaa lipana bonga point kadibna okay aad ku sii rufanaysaa baybil business numberka waa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed okead kusii dhufanaysaa kadibna waxaad ku sii gelinaysaa dhegeystayaal account name star f m s t a r f m aad gelinaysaa dhegeyst kadibna okay ayaad sii gelinaysaa waxaana lagu weydiinayaa amountka ama any amount qofka uu doonayo ama uu jecel yahay inuu dhibcahaasi uu dadka ugu taageero amase ugu talagalo dhegeystayaal hadday tahay kun laba kun boqol laba boqol qof waliba tabartiisa karaankiisa dhibcaha meesha ugu jiraan ayaa ku xiranta dhegeystolan fursadan inta badan laga doonayo qof waliba inuu ka faaidaysto kadibna okay ku dhufanaya waxaana la aadinaya qofka mpesa pin mpesaga pinka aad gelinaysaa kadibna okay aad kusii dhufanaysaa dhegeyste fariin ayaa kuu soo dhacaysa waa adigii ka qayb qaadatay fadlan ku dir dhibcahaaga bonga point ee dadka abaartu saamaysay hayda unsr waa hayad caalami ah oo ku sugan goob weliba saaxiib iyo barnaamijka dib aan ugu soo noqon barnaamijka si wada jira usoo saareen yuusuf bakad iyo sidoo kale saaxiibkii muscab ismaaciil oo saaka dirinta ku saaran ee kaga hadlaynay dabcan xaaladaha iyo weliba inta badan maxaa keenaa sababaha gabdhaha ay shallaayaan farahana ay ola galaan nin xun ayagoo tuna waxay ka cararaysaa dabcan gabadhnimadeeda ama inta badan ay leedahay waan joogay oo dabcan gabdhihii saaxiibadaya la aroosay kuwii la dhasheen baa la aroosay kuwii qaraabada la aroosay oo waxay isku aragtaa in markaasi ayada keligeeda tahay oona sidoo kale wax ay goosan karin waa koowe tan labaadna waato ayadana dhegaystayaal oo barwaaqo ku jirto naxariis ku jirto kadibna waxay ka baxaysaa ninkii wanaagsanaa waxayna fara u gelaysaa nin kaloo xun kadibna way shallaynaysa waxay ku leedahay alla ninkii hore ninba nin wanaagsan u ahaa dulqaad ku sheeg wanaag ku sheeg baari ku sheeg waa kii ay kasoo tagto oo kan haddana ayay kula hoos calaacalaysaa haddaba kafiirsalasha oo af kafiirsasha la-aanta maxaa keenaya maxaana sababaya sideena gabdhaha lagula talin karaa wadadeena lagu hagi karaa si ay noolal wanaagsan u helaan ilan gabdhaha mau xumeeya haddii la wanaajiyo oo la qurxiyo oo loo naxariisto ilan ayagana way wanaagsanaanayaan haddaba sidee gabdhaha lagula talin karaa loona sheegi karaa waddada saxda inay qaadaan xushaan qof ayaga ku qanacsan yihiin raalli ku yihiin loola eego oo loo fiiriyo si hadhow aysan ooga shallaynin ay u dhihin nin xunbaa faraha la gala eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibo fara badan ayaa ii dhiman dhegeysta laqaadka telefoonada iyadoo aan sugayo qoyda waxgaradka dhegeysta weliba hablaha laakiin qadka telefoonka iminkaan siinaya waan ka xumaya qadku durbo ka baxay xigaha kale star f m soo dhowo waan ku salaamaya magacaaga waalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waan ku salaamaya in badan walaale waan ku salaamaya halkee ku sugan tahay soo dhowow haye maasha allah tabaarakalla adiga musacab ismaaciil waan idin salaamaya dhegeystayaasha dhammaanba shukran
iisoo horta xildhilaaw inay kaa bogteen dabcan haye
nin hadda ka hor abaanaha Mm, muxuu dhahay mhm, nin busho iula telinaya haye markaas muxuu dhahay markula teli muxuu dhahay mm, egeloo dalwa canaano lahan aan ku cano haye dalwawaanin lahan aan ku waa haye hadda lagu qaraaci lahaa mhm, kuma qaraacayo haye
hadda marka kalley dadka waa waaniseen maxaa waxbaa u sheegteen waa sax
maxaa aheeday Mm, dumarkana hadda waa u badan yihiin waxaad aad sheegaysiin mhm,
hadda maal dhow baan arkay baa nigu irsaas ah mhm, oo leedo kaa ligala taliya laba kuusan soo kaca mhm,
dabcan maxay ahayd ma aqaano wax kulifaa aniga mhm,
Eh, maxay ahayd gabdhaha haddii uu mar abaayo waxaa sas loo dhow maartay mm, dhankaas ay jilicsan yihiin aan umaleya haye
ma u fiirnaa wixii ka dambeeya qofka haye
maxay ahayd gabdhaha horta inaa u fiirsadana ficnaa leh maxaa lagu kasi karaa qofka mhm, Waxaa maxay ahayd waay mhm, xalaf rabo meel uu yaalo mhm,
maxay qofka horta inaa iska agdhowdiina qof aa garani mhm, aad bursid maa lagu garan karaa mhm,
laakiin qof aa maxaa ahayd aa ka dhex baratay qad iyo meelaha aa ka dhex baratay aad iyo aad kolley ma garani kartid dabeecadiisa iyo soo maaha haye inaa xuntaan wejiga kaagama qorno Waa s- iyowasanyaa kuma qorno waa sax afka waa lagu macaanayn Waa dhanbaakan sax. aha marka adi adi waxaa is leedahay
mm, kan haddaa gacan la gashato mhm, cirkan waa- dhulkan uu kaaqaa cirkana kuma gaarsiinayo mhm, dhaxada kuwooda waxbana kama jiro mhm, waa afka hore mhm, nin hadda ka hore aan ka maqli jiray mm,
eeohin hadda maantaangarbuudhemo mhm, kasida bari hore asbaqan baa taagure mhm, intaa qofna giir damas ugu shidi duure islaam mhm,
walaal damas inta kasoo darsada mhm,
ku noolamaan ku jawaabin marka waxaa waay horta gabdhaha maxaa weeye ragga horta af macaanke xun bay ku raacayaan aad iyo aad shukran gabar baraa waxay dhahday Ah, laba qoysay ka kacdeen haya.
waxay dhahday xali mooy ninka adiga aqoon u lahe Mm, haddana kaasaan guursan rabaa mhm, ila tali mhm.
horta waxaan ku dhahay dabeesha ku martee sug haya maal maalin dhow baa lasoo afaray waa sax marka waxaan ku dhahay dabeesha ku martee walow dabeesha ma ku marani u kaadi ku kaloo isku rarin sug bal hor dabeesha ku martee haya indhahana kala qaadi waxaa kala fahansid bale haya
marka waxaan dhahay ninkaas haddaan wax kaaga sheego aha anaan ku dhihi lahaa qaadane haya maxaa ay dhahday haya meeshaasu ku xun yahay aan ku dhahay Haddii- dabcan meeshaas hadde maxaa weeye rag dumarka ma ugu dulqaadan karaan dumarka mees tilmaamaan aada u maasantaha shukran Eh, eh,
meesha qofka ka xun mhm.
hala sitaa ma dulqaadan kari dabcan waxaa maxaa weeye ani aan isla roo waa sax unba adigana kula raba waa sax marka waxaan ku dhaha baya ka joog Ah, haye ay dhahda waan kugu soo dhacen daraa haddana ii imaad mhm.
waxay dhahda xali mihi ninka maxaa raba inaan iska guursado haya ee dhaqankiisa ka waran meeshii lagu karla waay dabcan haya waxaan ku dhaha maasha allah laakiin meesha bisle Ah, haddaa u dulqaadan karto gal guursaan ku dhaha ani aad baad u maasantaha xalimo haddaa guurs- haddaa guursaa hadal yaa lagaa maqlinaan ku dhaha usama reerka aad baad u maasantaha shukran inaka wadan aad bay umaasantay gabadhaas ayadoo socoto inay la hadlaysay walaal soo dhawow magacaaga halo star f m codkaada u hooseeyaa walaale codkaada u hooseeyaa sagalay waan ku maqlayn laakiin codka u hooseeyaa soo dhawow Aló, asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf bakar dhiman socodso ayaa idin salaamay Soo- xaliif cadiiman dheera soo dhawow soo dhawow walaale waxaan dhawahay mhm barnaamijkan la socda waxaa maqlahay maanta waxaa magacabsi qaaba rag badan waysiine mhm
barnaamijka daawadagal u gadagal
aniga horta aniga ahaantay way qabsatay ma garata haye haye waa hooyo afar caro waa shadaan ahay haye
afartii caro daabohnima wada joogno waa sax
waxay ku dhacday marka dunyada horta markaad guursanaysid in la iska in la iska fiiriyo way iska fiican tahay waa sax laakiin mar haddii lagu gabadha isqurxinaysa kii isqurxinayo laakiin taasi hadda xaliimo sacdi lama joogo oona kama hadlayn laakiin waxaan ka hadlaynaa oo keliya xaliimo sacdi oo sidee gabdhaha isku qaami karaan uuna ogaan karaan meesha ay gelayaan iskaga fiirin karaan ilaan ragga xitaa waa loo indha-indheeyayo waa loo kitaab dayayo waa loo fiiriyo intaa loo intaa laga intaa gabadha laga mara sidee ayadana gabadha u u ogaan kartaa meesha ay gelayso meesha cagta dhigayso iyo meesha qofka faraqa ay doonaya wax inay isku xirtaan see ay u- la- see qaabkee la rabaa marka inay isku soo saarta nafsadeeda inay iska fiiriyo raga- ragawa dumarku ay iska fiiriyaane mm dumarkay rabaa markay gurfanaya iska fiiriyaan haye laakiin ma fiiriyaan ma waa dhacdaba dumarka kii Mm.
dhahaba waa guursanaya way iska ogolanaysa ma garata mar haddayba arkaysa ninkii oo qurxan oo iska labisa mhm wixii ku duwan lama aqaanin waa iska qaadanaya aad iyo aad dhibaatadana dhow qofkay saameynaysa adiga le waa hadduu fiicnaada maasha allah ilaah ku wanaaji laakiin haddii uu qaladaad leeyahay dulduleelo leeyahay mm adiga qofkii dumar ahaa unbay dhigaysaa garad aad baad umaasanta walaale markaas baa idiin salaamaya dhibaato shukran aad baad umaasanta xalim sacdiyo xigaa kale qadka telefoonka soo dhawow
waa dhawahay yuusufow waan ku salaamay waa kee
waa cabdi axmed xagargariir soo dhawow xagee jareerkama saaka saaka ka waran
xagargariir waa way iska fiican jawey wuu degan yahay maxaa- roob maxaa barwaaqe ah haye barnaamijka waa la socotaan filaa marka
aad iyo aad haye
Eh, waxaan waxaa laga hadlaya sooma gabadha sidee qoys wara ma qof wanaagsan ku heli kartaa soo maaha ha intay calaacal lahayd oo qoomameyn lahayd
ha ani waxaan leeyahay mhm gabadha ninka ha- ay deerba ay shuqaad ay heshiiyeen mm qofka ayada ay rabto macnaha inay ay wada noolaadaan ha
marka hore qoyskooda ha u keenta ha lala fiiriyo haye
waalidkeed iyo dadka ragga asxaabteeda hala fiiriya aha
marka ninka ninka fiican mutu isma qarin haye waa sax
waxaa lala ogaado haye
marka islamka kadib ha- ha- haga- haga- ha aroostaan.
aad baad umaasanta shukran star f m soo dhawow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaciiga maxamed abdullaahi barquuqe barquuqe ka waran barquuqe saaxiib iska gacanta wax dhima jiro waa nabad roob imaanayda anaga haye fikirkaada waa la heli roob roob waa la heli reeb ruquuqa roob waa helaysiin haye fikirkaada aragtidaada
aragtida ka dhiibto mhm
horta gabdhaha maxaan dhihi lahaa horta intay calacali lahaayeen mm kuwa maxaa sheegtay mogtahay joogaana dhahayaan warshahu aad gumaysa wadan kaar baa kuu dhacay waa lagaa tegay waa sax horta nin kasta wuxuu ilaahay u qoran buu mari haye waxaan oo dhan ba wax ilaahay qoran waay horta aha
inteeda kale maxaan dhihi lahaa wixii tale ee waalidka looga dambeeyo waalidkaa looga dambeeyo waalidka meel xun kuuma ridaay waa sax laakiin hadda adi birish birish iyo iqaaq uu ku qaado Aha.
laakiin maxaa liihi qadow waa tahay qowga ma aragtay dibi dheer baad ka dhici waa sax marka maxaan dhihi lahaa ilaahay iyo tala saarta waalidkiinana tala saarta gabdhaha intaasa ku boorin lahaa waa tahay aad baad umahadsan tahay reer burquuqa salaameyn xigaha qadka telefoonka ugu dambaan siinayaa soo dhowow waa cali codkii u hooseeyaa war gabadhaas telefoon la-aan baa haysaa walaal soo dhowow ku salaamaya magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ninka saaxiibkayga qadka soo galay waan ku salaamaya soo dhowow walaalo waan kaa qaaday alxamdulilah rabi alcaalamiin allah mahadba iska leh saakana waa isla diriyaamaysaa ma garanayo maraadihii baa kaa igdhuma qol keligaa ku jirta ma aqa- ma aqaano haye
calolxumo ay qabato gabdhaha calacalkooda ay dhibe bal haye bal maxaa soo wadaa inoo sidaa
niinhow mar horena waxaa jiray isku filan allah u bixisaba haddee kuwaas waa hablihii garoobihii bay ahaayeenoo taa hadda kama hadlayna laakiin waxaan ka hadlaynaa een, xuseen faliirow gabdhaha calaacalkan iyo ciilkan iyo qowmameyntan sidee marka hore oga taxadari karaan oo isku ilaalin karaan iskuna qaban karaan una heli karaan guri barwaaqaysan oo ayaga oo aada looga soo baaraandegay
abow waxaanu qabo hadda maartaa mhm guddi waxay u eejiyaan isku filan taasay uwada socdaan barkaasay u laliilahayaan waa dhanka waxaa leedahay garoobada ula jeedaa haa hata gabdhaha waxay dhahayn annagaa meejan fadhinaay nala soo fariisoon waayo gabdhaha waxaa laga qabi lahay waa kuwan garoobaha haye laakiin waxaan ka hadlaynaa bal fahan see gabadha nin xun hort maxay nin xun horta u doorbidaa gabadha ayadoo ay ka fiirsan karto waxaa waaye mhm
wax horta niyow dalkan baa meelaha lasoo marmari ma ogeyd horta waa iska calf waa nasiib aha qofka maalintu xag iyo biyo iyo wixii loo qoro unbuu mari aada iyo aad
wuxuun alla qorina aadin ma qaadi waayo allihii qore in lagu mahadiyo oo lagu shukiyo baa fiican waa sax
xaalo oo adduunku uu iska kululaado oo horta sidii barwaaqada hore iyo dhaqanka hore la dhumiyo aha
dhaqanka hore wuxuu ahaa gabdhaha horta waxay horta way soo dabar furi jireen mar way dafi jireen mar way dhaamin jireen dhufullay dhufullay dari jireen mayrax wax la dhaho oo geedaha laga soo biiray soohi jireen Eh, dadka waalidka oo hooyadii iyo aabihii iyo way ka dambeyn jireen way xishoon jireen oo qof ay aqaaneen lama ay haasaabi jirin hadda markan eela qabsan waayo qofkii la arkaba waa la iska raacaya waa lala qabsan marka waxaa leedahay way iska raacayaan kadibna ayagun baa ka shallaynayaan ayaga ma ka kalanta qofkan lama aqaano laakiin maxaa tol mahaba ka shallaayana way ka dhacday maxaa marka adiga xuseen falliir ahaan aad tala siinaysaa talabal sii gabdhaha kuwa waxaa jiraan soo dhaceen soo jabeen kuwa waxaa jira hadda ku dhegaysanayaan oo fudud bal waxa adi tala gudbi hadda xuseenow hadda tale waan u gudbin waxaa la dhahay alla maxaan hadalay oo hadalay oo lana hoos qaadin xaqiiqada maxaan sheegnay silmaansiyaa taalla meesha haye
hadda dilni silmaansiinhayo waxba ma keenayo aniga warkayga haye haddii la iga fayeelayo waxaan leeyahay gabdhaha nidaamkii hore dastuurtii hore ha soo celiyaan waalidkood nin alla ninka ayga dookayga ka jeclaadaan badan lama rabo waa midda lagu kala dhumaya dook wax la dhaho ma jiro waalidka xaggiisa loo soo noqdo Waa tahay.
Haddii nin la jeclaa nafteeda war aabow ninkan suuyiye ninkan joog mataqaanaa hala yidhaahdo Waa mahadsan tahay.
Hooyadii lala fashalo.
thank you maadaama aabihii ay ka baqayin gabdhaha mhm hooyada hala fashadaan waa tahay waa mahadsan tahay xuseen marka inay hooyada la tashadaan oo dhahan hooyo ninkan inta adi mataqaanaa hooyadii yaa waay aabihii yaa waay qabiilkiisi yaa waay taas waa lagu tegi karaa laakiin qofka socdaba hantaa iska raacdo walaalow meel ma degaysid dhib kanna ma haraayo xaqir kan ma haraayo gabdhihi iyo raggi unbaa isku isku marana waa mahadsan tahay xuseen wakhtigaan hayaa aada buu mahadsan yahay xuseen faliir xagar jireer dhegeysti ugu dambeeyey ee fursaddan u siina barnaamijka ayuu ahaa tobankii qadar soddon iyo shan daqiiqo oo barqanimay saacaddu tilmaamaysa dhegeystayaal si wada jira yuusuf bakad iyo musac ismaaciil aa barnaamijka hoggaanka ee arrimaha qoysku idinkugu daadihinayay kulanka xigay baritaan dib u kulmi doona waa mahadsantihiin la socodka idaacadda weliba inaadan dhegeysataan intaasi ka hor nabadgelyo